بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال امرها وكان عاقبه امرها خسرا اعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا اولي الالباب الذين امنوا قد انزل الله اليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم ايات الله مبينات ليخرج الذين امنوا ليخرج الذين امنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما سورة الطلاق وهي سورة مدنية haddana waxaan gelaynaa suuratu dalaaq oo suura madaniya ah qur-aankii soo degay nabigeenna suuban sala allahu calayhi wasalam markuu hijrooday oo maka kasoo hijrooday kadib waa suura madaniya marka suura madaniya hadday tahay qur-aanka madaniga waxaa lagu yaqaan macaanidii uu ka hadlayo qur-aankii makigaah wuu ka hadlay oo tawxiidkii sifaadii alleh waxaweyn jannadii iyo naartii wuu ka hadlay wuxuu kale toog dheeraad leeyahay oo uu aada uga hadlaa axkaamta camaliga ah waxyaalaha waxa weya sida dalaaqa sida rajciyada sida nikaaxa sida nafaqooyinka iyo biilasha axkaamta ku tacalluqda iyo kayrkood sida waxa weeyaan ayuu ka hadli suuraddan oo weliba si khaas ah suuratu dalaaqa la yidhahdaaho axkaamta dalaaqay in badan axkaam badan ka waxa weeyaan ka sheegtaa in badan ayay ka sheegtaa axkaamta dalaaqa bismi illaahi raxmaan raxiim yaa ayuha nabiyu nabigaanow idaa dallaqtum nnisaaa dumarka markaad furaydaan fadalliquuhunna fura liciddatihinna ay mustaqbilaatin xaala yihiin kuwa qaabilaya liciddatihinna ciddadooda wa axsul ciddata ciddada kooda waataqu llaaha allah ka baqa allahaasoo rabbakum khaaliqii inin abuura inin barbaariyey ah laa tukhrijuuhunna dumarka ha ka saarinina min buyuutihinna guryahooda walaa yakhrujna ayaguna yaysan ka bixin guryaha ilaa an ya'tiina inay la yimaadaan maahane bifaaxishatin xaalad foolxun faaxishadaasoo mubayinatin cad wa tilka taas xuduudullah waa ilaahay sohdimihiisii waman yatacadda qofka ka gudba xuduudallaahi ilaahay sohdimihiisa faqad dalama qofkaas waa dulmiyey nafsahu nafsadiisa laa tadrii ma ogid lacala allaha laa tadri ma ogid ayuha lmudalliqu qofka wax furayo lacala allaha allah wuxuu mudan yahay yuxdiu inuu soo dirisiiyo bacda daalika kadib amran arrin inuu soo dirisiiyo ilaahay weyne subxaana wa tacaala nabigiisu la hadlaya xukunka nabiga lagula hadlayaana ummadiisa ayuu caam ku yahay waxa wey yaa ayuha nabiy al nabiga lala khidaabay laakiin haddana khidaabkaas nabiga lala khidaabayo oo sida lafdi khaasa lagula khidaabayo xukunkiisu caam ayuu ummadoo dhan ku yahay sababto inuu caam ku yahy waxaa kutusayda idaa dallaqtum ale markaad furaydaan m lama dhihin idaa dallaqta markaad adugu furaydo marka taasuna waxay kutusayda waa mas'ala usuuliya oo qaacido ah oo ah waxa weeyaan khidaabka nabiga lagula khidaabo lafdi asaga khaas ku ah waxa weeyaan xukunkiisu caam uu ku yahay ummadoo dhan ilaa la helo daliil caddaynaya xukunkaasu inuu nabiga khaas ku yahay sala allahu calay wasalam ilaa la helo daliil caddaynaya xukunkaasu inuu nabiga khaas ku yahay salawaatu ullahi wasalaamu calayh halkaana haddeer waan aragnaa suuratulaxsaabna waa noogu imaan suuratu yuunus waan ku arki doonnaa insha allah marka meelo badan oo qur-aanka ka mid aan ku arki doonna insha allah yaa ayuha nabiyu hadda la yidhi nabiga lafdi isaga ku khaasaa lagula khidaabay laakiin xukunku inuu caam yahay fiiri idaa dallaqtum markaad furaydaanu ilaah yidhi ood rabtaan inaad furtaan annisaaa dumarka fadalliquuhunna fura liciddatihinna mustaqbilaatin xaala ay yihiin kuwa qaabilaya liciddatihinna ciddadooda xukunka ugu horeeya wuxuu yahay ilaahay weynaa subxaana wa tacaala wuxuu muminiinta amrayaa dumarka markay furayaan inay ku furaan sifa sharciya waxa weya ma ahan qofka muslimkaa hawadiisa inuu iskaga socdo markuu raba suu raba u guursado suu raba u furo suu raba u rajciyeysto waxweyn taas maya qofka ilaahay rumaysan ee muuminka ah ee hogaansanaha ah waa inuu markuu guursanayo dariiq sharciya ee ilaahay iyo rasuul ay amreen waa inuu ku guursadaa markuu furayana dariiq sharciya waa inuu ku furaa hadduu soo rajciysanayo dariiq sharciya waa inuu ku rajciyeystaa waa nuucaas isaga dhan waa inuu sharciga ku noolaadaa shayga ugu horreya marka dumarkii marka la fura ilahay wuxuu leeyahay ciddadooda ku fura iyagoo qaabilaya maxaa loola jeeda haddaan masaladaas wax yaroo faahfaahina gelino dumarka la furayo shan wey afar ka mid ah xukunkan uma yaalin afar ka mid a markii uu doono ninku inuu furo oo macnaha ay u arkaan inaan reerkaanu dhaqmaynin ilaa dalaaqu ma aha wax layskaga talaacubo layskaga cayaaro shareecadu waxa weeyaan cayaar ma ogola iyo guurka in lagu cayaaro way in badan ayay ku booridaa in laysku sabro laysku dulqaato layscafiyo laysku waxa weeyaan laysku sabro laakiin haddii haddana sabarku yaraado oo waxa weeyaan arrintu ay xal kale loo waayo isku dhibtooda isku xirnaada la dhihima oo isku dhibtooda ee xal ayaa ilaahay u sameeyey oo ah inay kala tagaan bal si ay u kala nastaan marka markaas uu rabaan inay kala tagaan oo ay isfuraan dumarkii shan weeye afar ka mid ah mar alla markii ay go-aansadaan inay kala tagaan ba way isfuri karaan oo sunnana kuma tacalluqdo bidcana kuma tacalluqdo firiintooda shantaas waxay shantaas afar ka mida weeye afartaas waxay yihiin koow gabadhii nin lagu nikaaxiyey ee aysan ninkaas istaaban uma galmoon waxa weeyaan haddii uu furo wakti alla waktigay kusoo dhacdo inuu furo ayuu furi karaa oo macnaha ay u arkaan furiinku inuu maslaxad u yahay oo waxa weeyaan loo eegima wakti kale taasna suuratulaxzaab ay noogu imaan doontaa maxaa yeelay ciddo male iyado ciddo male tan waxa la ilaalaya ciddo taas ciddaba male suuratulaxsaab ay noogu imaan doontaa yaa ayuha aladiina aamanuu idaa nakaxtum lmu'minaati uma dallaqtumuuhuna min qabli an tamasuuhuna famaa lakum calayhina min ciddatin taxtatuunaha ilah wuxuu lehy subxaana watacala o ragga mu'miniinta ahow haddaad gabdhaha guursataan ood kadib idinkoon taaban aad furtaan wax ciddaa kuma lihidin hadduu galabta furo galab ahaanay guursan kartaa gabadha taas waa mid tan labaad oo aan waxa weeyaan waktigii ay doonaan ay isfuri karaanoon ciddo gooniya aan loo eegayn waxay tahay gabadha sakiirada ah oon qaangaarin waxa weeyaan inkastoon soomaalidu dhaqanba ulahayn gabdhaha sakiirada inay guursadaan haddana gabarh sakiiraha haddii la guuriyo oo la guri geeyo oo waxa weya ninkii uu doono inuu furo waxa weya waktigu doono ayay isfuri karaan sababtoo ayada ciddadeedu isma bedesho wa arki doonaa saddex bilood unbay tirsanay tan saddexaad oo sidaas oo kaleeta iyadana waktigii un ay doonaan isfuri karaan waxay tahay gabadha ka gudubtay waktigii caadada oon dhiigba ku dhacayn iyadana caadada caadadii maadaama ay ka gudubtay isma bedelo waxa weeyaan ciddadeedu saddex bilood unbay tirsana waan arki doonaa gabadha afraad ee ayadana waktigii ay ku heshiiyaan inay isfuraan isfuri karaan oo ayada waxa weya sunno iyo bidce dalaaqeedu uusan noqonayn waa gabadha uur kale maxaa yl ayadaba ciddadeedu isma bedasho waxa weya ciddadeedu waa inta ilmahaas waxa weeyaan ay dhalanayaan mar hadday ilmahaasu dhashaan ciddadeedu waa dhammaata isbedeli maydo afartaas markaa sunno iyo bidce dalaaqooda looma qaybiyo laakiin gabadha shanaad waa gabar waxa weeyaan nin zawjkeedii ay is arkeen oo waxa weeyaan ay isku galmoodeen uurna aan lahayn gabar waxa weeyaan caadada heshana ah oo xaydku ku dhaco gabadhaas waxa weeye saddex xaalay leedahay laba xaalo in la furaa xaaraan wey saddex xaalay leedahay laba xaalo in la furaa xaaraan wey xaaladna waa sunno haddii la furayo in lagu aadiyo labada xaalo oo mamnuuc ay tahay in la furo waxay tahay gabadhu marka ay xaylka qabto xaaraan wey in la furo xaaraan wey in la furo wayna furmayda haddii la furo waana xaaraan dalaquna waa dhacaya laakiin ninkii waa dambaabaya xaalada labaad oo waxa weeyaan ayadana in la furo aan laogolan waxa weyan ayadoo daahir ah oon xayd qabin laakiin waktigaas ay daahirka tahay zawjkeedii ay is arkeen ay kulmeen waxa weyan ayadana waa xaaraan in lagu furo sababta loo diidayaa waxay ta labadan xaalo ciddadaa gabadha ku dheeraanaysa haddii iyadoo xayd qabta gabadhii lagu furo xaydkaas loo tirimayo ma loo tirinayo wakti marka meesha waxaa soo gelaya gabadhi ciddadiina aysan ku tirsanayn zawjna aysan lahayn way ku dheeraan sidoo kale iyadoo daahira gabadhii haddii waxa weeyaan la furo duhrigaasna loogu galmooday duhrigaas loo tirimayo ma loo tirinayo marka waxa weeyaan dhibaato weeye lama ogola labadaas in la furo inay xaaraam tahay oon la ogolayn na waxa weeyaan nabigaas saas u caddeeyey sala allahu calay wasalam xaaladda saddexaad unbaa la ogoliye waa maxay gabadha mar hadday tahay gabar xayd ku dhacoon uur lahayn ninkeediina ay is arkeen waxaa in la furo iyadoo daahira markay daahir noqoto dhiigga ka qubaysatay kadibna aysan ninkii istaaban markaas in lagu aadiyaa la rabaa sababtoo a markaas ciddadeedii qaabilay ciddadeedu waa markaas markaasay gabadha ciddadeedii qaabilay sababtoo duhrigaas lagu furay koobay tirsanay hal dhiigoo kale markay hesho duhriga ku xigana labay leedahay dhiig labaad markay hesho duhriga saddexaad waa kii saddexaad markii duhrigaas dhammaado oo dhiigga saddexaad ku dhaco khalaas aqraada waa duhri haddii la yidhaahdo dhiiggaa saddexaad markay gasho waaba u dhammaatay gabadha ciddadeeda so ma jeedid marka ciddada laleeyahay iyadoo qaabilayda lagu furo waa duhri aan loogu galmoon in lagu furo sidaasna waxa weeyaan waxaa caddaynaya xadiiska bukhaari uu wariyey muslimna wuu wariyey xadiiskaas caddaynayo cabdullaahi bni cumar ibn lkhadaab ayaa furay zawjadiisii ayadoo xayd qabta cumar ibn khadaaba rasuulka u sheegay sal allahu calay wasalam rasuulkuna aad ayuu uga carooday markaasuu amar ku siiyo wuxuu yidhi ha ceshado murhu falyuraajicha amar uu ku siiyey nabigu sal lahu alay slam wuxuu yidhi ha soo rajciyeysto wuu soo rajciyeystay nabigu wuxuu yidhi ha haysto ilaa ay dhiiggan ka qubaysanayso markay dhiigga ka qubaysato yuusan furin haddana waxa weeyaan markii duhrigaasu dhammaado waxa weeyaan xayd kale ay hesho xaydkaas kale ay ka qubaysato oy daahir noqoto hadduu u arko inuusan haysanayn oy furaya midkaas ha ku furo iyadoo daahira ousan taaban soo ma jeedid weliba waxa weyan riwaayadda muslimka waxay leedahay duhrigaas ha ku furo markaasaa nabigu aayaddan akhriyay yaa ayuha nabiyu idaa dallaqtum annisaaa fadalliquuhuna liciddatin marka ciddada ilaah leeyahay ku fura waa midaas nabigu sheegay sala allahu alay slam waa gabar daahira oon duhrigaas loogu galmoon wey haddii qofku marka sunadii khilaafo ee uu gabadhii furo iyadoo xayd qabta dalaaqu u dhacaya laakiin waa xaaraano dembiu galay saas darteeda waxaa waajibkua inuu soo ceshado uu nabiga sunadiisa qaato sal allahu caleyh wasalam ee inuu dhacayo laba daliiloo cadcad ayaa kutusaya xadiisku laba dhinacu kaa tusaya marka koobaad xadiiska hadda aan sheegnay oo ah nabigu uu yidhi sal allahu calay wasalam murhu falyuraajicha amar si oo ha soo ceshado waxa weyaan sariixuu ku yahay in dalaaqii dhacay sababtoo rajca goormay timaadaa rajca waxay timaadaa markay dalaaq yimaado kadib nabiga sala allahu calay wasalam ha soo rajciyeysto ma dhihin haddaysan ka furmin wuxuu dhiilaa dalaaq xayduu ku furay marka dalaaq ma dhicin u dhiila laakiin ma dhihin ha soo rajciyeystu yidhi marka waxay kutusaydaa inay ka furantay tan kale saxiixulbukhaariga waxaa ku sugan raqamka shan kun laba boqol konton iyo saddex cabdulaahi bni cumara inuu yidhi xusibat calaya bitadliiqatin hal dalqaal ii xisaabiyo dalqadaas xaydkaan ku dhex furay dalqadaa la ii xisaabiyo marka inay furmaydo sariix wey waana sida afarta madhab iyo qayrkoodba ay ku tageen wey iyo qayrkooda ay ku tageen halkaas marka waxaan ogaanay ciddada ilaahayna amre inaan ku furno gabadha fadalliquuhuna fura liciddatin ciddadooda ku fura marka waxaa la rabaa ninka muslimkaa iyo gabadha muslimadaa markay kala tegayaan inaysan caradooda la tashan sababtoo marka la kala tegaa badanaa waa la caraysan yahy saas darteeda dadku ka fiirsi la-aan ayay wax iskaga tuuraan qur-aanku marka aada arrintaas ayuu nooga digayaa welidaa saas daraaddeeda suuraddan waxaa ku badan in badan in taqwada la yska maro sababtoo a markaasoo kale waxaa xuduudda alla ilaaliya qofka taqiga ah ilaa wuxuu ihi subxaana wa axsul ciddata ciddada kooda ciddada kooda yaa lala hadlayaa waxaa lala hadlayaa raggii dumarka qabay waxaa lala hadlayaa dumarkii la furay waxaa lala hadlayaa qaadigii markaas xukunkaas ku soo baxo dalaaqaas waxa weeyaan agtiisa uu ka dhacay hadduuba jiray kulligood waa in la koobo oo ciddadu waktiga ay ka bilaabanayso iyo waktiga ay ku dhammaanayso waa in la kooboon la qaldin sababtoo axkaam badana ku tacalluqda axkaamtaas waxaa ka mid ah gabadhu ciddada intay ku jirto ma guursan karto guurku waa ka xaaraan haddii gabadhiyo ciddo ku jirto ninaan guursana ay tiraahdo nin iyo ayadu hadday saas isku guursadaan labadoodu iyagoo og gabadhi inay ciddo ku jirto waxa weeyaan oo caalimna ay ku yihiin og yihiin ilaahay inuu xaaraamtinimeeyey gabar ciddo ku jirto in la guursado oon meesha guur ka dhacaynin labadoodu waxay ku dhiceen waazino maxdi ah waxay iska dhalaanna waa wacallo sidaas darteeda haddii maxkamad islaamiya la keeno xad ayaa xaq loogu leeyay gabadhaasna waxaa sharcigii alle haddii la fulinaayo waa in dhagax nafta looga jaraa ninkaasna waa in hadduu guur soo maray dhagax nafta looga jaraa haddii uusan guur soo marinna zinuu ku dhacayo xadkii kale oo zaanigu lahaa waa in la mariya calaa kulli xaal laba qof oo zinaystay oo zina u bareeray weeye saas darteeda waa arrin xaaraan waana arrin khatar ah wax badan ayay dhacdaa dumar badan oon ciddadoodii dhammaan oo iska guursada waa musiibo weyn dumarkaasna waa ugu badan oo sidaas sameeya waa dumarka aan marka horeba guurka sharciga ee nabigu amray sala allahu calay wasalam aan ku guursan ee guurka gacanku samayska ah ee faalsada ah ee masaafada loo yaqaan amase waxa weyan khudbasirada loo yaqaan ee wadaadada meelaha jooga loo geeyo kuwa ku guursado weeye ee aabe gabadhiisiiyo ciddo ku jirta ninku nikaaxima ilaahayna sababta ugu dhiibay mas-uuliyadda weliga waa waxyaalahaasoo kale xaaraamta gabadha inuu ka ilaaliyo marka ilaahay ha looga boqo oo raggu dumarka ay guursanayeen ha ka fiirsadeen gabdhaha ciddada ku jira guur u qaban ma ha iska ilaaliyeen dumarku ilaahay ha ka baqeen oo rag islaameed waxa weyn iyagoo ciddo ku jira yay been u sheegin way dhacdaa arrintaasu dhib badan baa ka yimaada waan aragnay waxa weyn marar badan gabdho waxa weeyaan saddex guur iyo afar guur isku maray ayagoon midna ka ciddo tirsan waana zina waxaasu marka rabbi caalamiin ha looga cabsado marka ciddada kooba marka la leeyahay xukunkaas weyn wuu ku xihan yahay tan kale waxaa ku xihan oo kaleeto gabadha intay ciddada ku jirto hadday tahay gabar rajciya rajciye waxaa la idhaha gabar ninkii furay uu xaq u leeyahay inuu soo ceshado oo waa maxay hal dalquu ku furay ilaa saddex kuu qabeey xaq uu leeya uu soo ceshado amase dalqadii labaadu marka labaad ku furay xaq uu leeya labadaas goor uu xaq u leeya gabadhu mar hadday rajciyo tahay marka xaq waxay ugu leedahay ninkan biil inuu siiyo guri inuu siiyo dhar inuu siiyo wixii ay ku noolaalahay inuu siiyo marka inta ay xaq u leedahana waa inta ciddadu socoto marka ciddadii waa in la yaqaan bilowgeeda iyo dhammaadkeeda si gabadhan xaqeeda ay u hesho tan kalena ciddadii hadday dhammaato oo ayadiioo waxa weeyaan dhammaatay kadib ninkii la yidhaha ciddadii ma dhammaanoo biil laga qaadana booniyay noqone marka waa in ciddada la koobo ilaa xaqaas kalea ku tacalluqo ah gabadhan dhaqaalaheedii xaqa saddexaad ee ku tacalluqa wuxuu yahay oo la raba in loo koobo darteed gabadhu intay ciddada ku jirto ninkeedii furay wuxuu xaq u leeyahay inuu waxa weeye soo rajciyeysto xaq u leeyahy waa xaq asaga uu iska leeyahy qof kaleeto oo lalu ma jiro aabbeed weydiisama waalidkeed qaraabo kale weydiisama ayadaa xataa inay raalli noqotaa shardi maahan laba markhaati u samayna markaasu ceshana soo ma jeedin waana intay ciddada ku jirto haddaan ciddadii la koobin waxa weya gabadhii iyo ciddadii dhammaatay inuu yidhahdaa dhacda waxa wey waa rajciyeysta waxna u rajcisi maayaan markaas oo waxba ma uu hayo marka xuquuqdaas kala duwan ayaa ku tacalluqda marka waa in ciddada la kooba wa axsul ciddata ciddada kooba wattaqu llaha allah ka baqa allaha soo rabaku khaaliqa inin abuura inin barbaariye ah war allahaas ka baqa oo xuduudda ilaahay ilaaliya oo axkaamtanu sida ay tahay u ilaaliya ilah wuxuu ihi subxaana laa tukhrijuuhunna dumarka ha ka saarinina min buyuutina guryahooda dumarka la furay oo rajciyada ah oo waxa weya ninku xaq u leeyahy inuu soo ceshado waxa weeyaan gurigii lagu furay waa inaan laga saarin waajib waxaa ku ah gurigii inuu u daayo oo uusan ka saarin oo waxay ku noolaa laheed hadday tahay wax lagu jiibsado gurigii lagu noolaa lahaa dhaqaalihii la cuni lahaa dhammaan uu u diyaariyo waajib ayay ku tahay ilahay inuu uga baqaa la rabaa walaa yakrujna ayaguna yay bixi isaga iyo bixinaa lasoo yiri markii hore oo xaaraana ka tahay inuu yidhaha baxo cidaadii aad ayagii haddana dumarkii lala hadlaa walaa yakrujna ayaguna yay bixi ha dumarkii waxa weye markii la furo inay iska dhaqasho tiraan waa taga maxaa ii yaalla waa dulmi ilahay xuduuddiisa ilaali gurigaaga joog gurigaaga joog waxa weya ilaahay kitaabkiisii waxaa in badan uga qaalib noqday mahmah oo waa maxay waxaa laleeyahay gabar la furay fadhi uma yaallo waa inay tagtaa xataa dadkii qaraabadeeda iy kulli waa ku kacaya waxay leeyihiin ka tag meesha ka tag meesha maxaa ku dhigay ninka ku furay gurigiisa haddi waa fasaad aduguna ha ku adeecin ha raacin ilahay kitaabkiisa adeec joog guriga guriga joog guriga joog masalada ka muhimkaa raba inaan baraarujiyo waxay tahay oo dalaaqiina ku tacalluqda fadalliquuna waxay tahay hal dalqad waa in lagu furo gabdhaha marka la furayo in saddex lagu furo waa xaaraan in laba lagu furo waa xaaraan hal dalqad waa in lagu fura gabdhaha hal dalqo waa in lagu fura ninka furaya ilahay ha uga cabsado hal dalqad hadaad ku furta waa kaa cidda tirsay haddaadan dhaqan ka rabin saasay kaaga tegi maxaad marka isku daba dhigay waxa weeyaan berri waxaa dhacda inaad u baahato haddaad haddeer adu saddexdaas iska baabi'do hadhow waxa weyan wax daran aad ka daba wareegi wax daran iyo yaqiin iyo raadi iyo aad ka daba wareegi soo ma jeedid gabadha laftirkeeda maray fasaad wax ku leedahay oo waxay leedahay waxa weeyaan ii dhamaystir dalqadahayga ii dhamaystir ay leedahay ilaahay ka cabso hadhihin berri idinko waxaan isku dhibtoona la arki doona oo la qiil ha naloo raadiyo een qaraabada gabadha laftirkeedu maray dhibkaas ka qayb qaataan oo waxay leeyihiin soo dhamaystir ha haddaad furto ii dhamaystir waxaasoo dhan waa qalad ilaahay in looga cabsadaa la rabo ilah wuxuu yihi subxaana laa tukhrijuuhuna gabdhaha ka bixinina min buyuutihina guryahooda walaa yakhrujna ayaguna yaysan bixin marka gabadha oo waxa weyn rajciyada muddada ciddada ah guri iyo bil ninkaasay ku leedahay gurigaas inay joogtaana waajib ku ah waajibay ku tahay waajibay ku tahay hadday shay daruuriya uu yimaado oo aysan ka maarmin maalintii inta dan soo qabsato waa inay soo laabato laakiin inta kale gurigaas waa inay joogto gabadhu oo aysan ka bixin gurigeeda oo ay joogto ilaa ciddadu ay u dhammaanaydo ilah wuxuu ihi subxaana ilaa an yaatiina inay la yimaadaan maahane bifaaxishatin xaalad foolxun faaxishadaasoo mubayinatin cad guryaha ha ka bixinina ilaa gabadhi inay faaxisho la timaad maahan faaxishadaas waa maxay laba shay ayaa soo gelay yuri xaafid ibnu kaiir labadaas waxay tahay zino inay la timaado day zina timaada dee gurigii fasaadaa ka dhacay loo dayma waa laga saaraa markaas tan labaad waxa weeye inay noqoto dhib iyo shir shar ay la timaado aflagaado ninkii eheladiisii ay dhibayda ficilay ku dhibayda qowlay ku dhibayda waa lala noolaa waayo guri waa guri wey qaybay degan tahay dadkii kaleeto qaybtii kala degan eheladiisa ahaa iyo asagiiba waa noolaa waaye de markaas ayadaa shar la timid waa laga saaraya markaas guriga marka labadaas unbaa looga saari karaa sababta marka fiiri ilaahay weyna subxaana wa tacaala wuxuu yidhi wa tilka taas xuduudullaahi waa sohdimihii ilaahay axkaamtaas la soo sheegay sheeko maahan waa xuduudii alle waa sohdimihii alle waman yatacadda qofka ka gudba xuduud allah ilaahay sohdimihiisa faqad dalama nafsahu qofkaasu nafsadiisa waa dulmiyey qofkaasu naftiisa waa dulmiyey naftiisa wuxuu u shaqeeyey waxay cadaab ku geli lahed marka waa dulmiyey naftiisa ilaa waxay cadaab ku geli laheyd u shaqeeyey qofkaasu naftiisa waa dulmiyey maxaa yeeley wuxuu u shaqeeyey wixii naftiisu cadaab ku geli laheyd ilahay xuduuddiisa marka waa in la ilaaliyo ilah wuxuu ihi subxaana laa tadri ma ogid ayuha lmudalliq weeye waxaa lala hadlaa qofka wax furaya war midka wax furaya ma ogid lacalallah ilaahay waxaa dhici karta oo uu mudan yahay yuxdiu inuu soo dirisiiyo bacda dalika intaas ka gadaal bacda dalika dalikada maxaa loo dalaaqi bacda dalika dalaaqi ka gadaal ilaahay inuu soo dirisiiyo ayaa dhici karta amran arrin halkan waxaana lakuu sheegayaa xikmadiina loo lahaa war gabdhaha markaad furaydaan guryaha ka sarinina ha ka saarina gabdhaha haddaad furtaan guryaha waxa weyn hal dalqa ku fur ha ka badin gurigana ha ka saarin xikmaddii maxay tahay war waxaa dhici karta waxa weeyaan ilaahay inuu arrin soo dirisiiyo oo waa maxay ilaahay inuu qalbigii bedelo oo waxa weeyaan ninka uu ka shallaayo dalaaqii oo qalbigiisa ilaahay ku abuuro rajciyo iyo inuu soo ceshado taasaa dhici karta haddii marka gabadhii aad waxa weyan markii horeeto iska baabido dalqadihii iska dhammaystirtay maxaa kuu soo caymanaya hadhowaad shallaay haddaad markii hore gabadhiiba cayrisay oo ciddeedii u dirtay gabadhii markay kugu soo dhacdo inaad soo ceshato maxaa gacan ku hayda dadkeedii dhex gashay gabadhi waa inaad marka odayaal raadi waxa weyan dad isku xirxir xaal bixir qarasha kaa baxo waxa weyan dad raalligalee halelayla tuugo intaasoo dhaba iyo sharcadaa ka shaqeeyey intaasoo dhib ah iyo sharcadaa ka shaqeeyey gabadha guriga ha kuu joogto waxa weya dhaqaalaheeda si xuduuddaa la ilaali haddii quluubta alla bedelo khalaas cidna ha weydiisa ayada la weydiinma aabbe la weydiinma adeer la weydiinma ilaahay baa kuu baneeyey waxa wey laba markaati laba ninoo markaatiya sida noo imaan doonta oo caadilin aad leeda markaati ka noqda gabadhaas inaa nikaxigi kusoo celiy intaasay xalaalka ugu noqona khalaas laakiin haddadaadu marka hore kala tuurtay ragee ka raadin marka adiga wax ma ogide ilahay xuduuddiisa ilaali marka horeeto waxa wey shaydaana ku raan dadkii markaasu ilahay dib isku arki mayno lagama yaabo waa la dhaarana hadhowna wax la arka iyadoo laisku booyayo marka ha laga joogo halkan oo ah laa tadri lacala allah yuxdiu bacda dalika amra ahlucilmiga gabalaa waxay ka qaateen gabadha laga soo hadlaya ee laleeyahay guriga ha joogto ee ninka kule biilka iyo guriga waa gabadha rajciyada ee hal dalqa lagu furay ama dalqadii labaad lagu furay oo markii labaad maraysa ee ma ahan gabadha baa-inada ah oo saddexdii dalqatii ugu dambeeyday ay dhacday ma aha inaysan ahayn waxa u daliil ah gabadha baa-inadaah saddex baa-ine waxa la yhaha gabadha saddexdii dalqaba marka lagu furo tii ugu dambayda dhacdo taasaa la yidhahdaa inaysan ahayna marka waxaa ku tusaya dee taas kadib wax soo dirina male ilaa wax dambe oo dib dambe macnaha haddaad xataa shanlaydo rajciyo dambe ma imaan karto rajciyo dambe ma imaan karto sidaas darteeda imaam axmed iyo a'imo badan ayaa ku tegey gabadha hadday baa-ina tahay oo saddexda dalqotii ugu dambeyda ay dhacdo gabadha laga dhintayna waa la mid e waxa weeyaan wax guriyana kuma le wax nafaqaana kuma le ninka haddaysan uur lahayn haddaysan uur lahayn arrintaasna waxaa ayidaya xadiidka saxiixa ee faatima binti qays alfiriya waxa weeyaan ayaa ayidaya oo caddaynaya oo muslim iyo qeybkiisba ay wariyeen xadiiskaas waxa weeyaan gabadhaas waxay leedahay zawjkeedii oo ku maqnaa yaman saddex dalqood tii ugu dambeeyey oo markaas uu ku qabay tiiyuu kusoo furay yaman asagoo ku maqan ninuu marka wakiilka ah ayuu ugu soo dhiibay xoogaa qamardi ah way ka caroota waxay ku tidhi warna siya nafaqo marka nafaqa naguma lihidu ku yidhi nabigay u tagtay sal allahu calay wasalam wuxuu ku yidhi nabiguna laysa laki calayhi nafaqa wax nafaqaa kuma lihin weliba riwaayadda muslimka waxay ku daraysaa walaa suknaa gurina kuma lihin marka aayadda waxa wey macnaha mafhuumka laga fahmaayo iyo xadiiskaas sariixa sida kuwa waxay tusayaan gabadha baa-inada inaysan ninka guri ku lahayn nafaqana aysan ku lahayn waa haddaysan uur lahayn hadday uur leeda waa soo socota waa ku leeda ilah wuxuu yihi subxaana fa idaa balaqna markay gaaraan gabdhihii faidaa balaqna markay gaaraan gabdhihii ajalahunna muddadooda fa amsikuuhunna haysta bimacruufin si wanaaggeeda la yaqaano u haysta oo faariquuhunna ama faaruqoo iska sii daaya bimacruufin si wanaaggeeda la yaqaano ku faaruqa wa ashhiduu markhaati geliya dhawey cadlin laba nin oo cadaalad u saaxiiba labadaasoo minkum idinka muslimiinta idinka mid ah wa aqiimuu ooga ashahaadata markhaatiga lilaahi allah dartiisu ooga daalikumkaas laydiin sheegaa yuucadu bihi waxaa lagu waaninaa man qof kaana ahaaday yu'minu mid rumaysan billaahi allah iyo walyowmi alaaakhiri maalinta qiyaame waman yattaqi llaaha qofka allaah ka yajcal lahu alla wuxuu u yeelin makhrajan meel uu dhibaatada uga baxo wayarsuqu ilaahay wuxuu ka risaaqin min xaysu meel laa yaktasibuusan maraysayn waman yatawakal cala allah allah tala saarta fa huwa alle xasbuhu asagaa ku filan ina allaha alle baaliqu amrihi amarkiisa waa mid gaaraya qad jacala allaahu alle wuxuu u yeelay likulli shayin shay kastaba qadran qadaru ilaahay u yeelay inay laga hadlayo gabdhihii rajciyada ahaa aayadaana ka mid oo xeeraha tusaya ilaa wuxuu yidhi subxaana fa idaa balaqna gabdhihii markay gaaraan ajalahuna muddadooda macnaha gabdhihii markay ku dhowaadaan muddadii ciddadu dhammaanayday balaqna hadda waxaa loola jeedaa qaarabna markay ku dhowaadaan muddadii ay gabadha ciddadeedu dhammaanayday fa amsikuuhunna haysta fa idaa balaqna ay fa idaa qaarabna markay ku dhowaadaan ajalahunna muddadii ay ku dhammaanayday ciddadu fa amsikuuhunna haysta bimacruufin si wanaaggeeda layqan ku haysta haysta waa maxay soo raciyaysta soo raciyaysta bimacruufin waxaa loola jeedaa waa inaad ujeeddadaad usoo rajciyaysayda ay noqoto inaad gabadhii wanaag u samaydo dhibkii hore xallido dhaqan aad ka doonaydo sidaas weeyaan laakiin maxaa la diidayaa dhaqankii gaalada gaaladii horete maxay samayn jireen gabadha uu furin markay ciddadu sii dhamaanadu soo ceshana muxuu usoo ceshanaa haddana inuu inta furo mar kale ay ciddo bilowdo oo uu ayada ku dhibo taas wey dhaqangaalaadka iska ilaaliyo wey markaad soo ceshaydo u soo cesho inaad u ixsaan samaydo wanaag samaydo wax islaaxido saas usoo cesho ow faariquuhun haddii kale iska faaruqa faaruqa waa maxay iska daay ciddadu ha dhammaato ha soo ceshana haddaad is leedahay dhaqan ka imaanmaa iska leexo bimacruufin si wanaageeda la yaqaan ku faaruqa oo markaad faaruqayda laftirkeeda inaad aflagaadaydo caydo oo dhibto maya si sharaf iyo wanaag ah ha u dhammaato ciddadeediyo ka leexo ilah wuxuu ihi subxaana wa ashhiduu markhaati geliya dhaweey cadlin laba ninoo cadaalad u saaxiiba labadaasoo minkum idinka idin ka mid a waxaa kaloo xukunka halkan lagu sheega uu yahay waxa weeyaan rajcada gabadha lasoo rajciyeysana iyo furidda gabadha la furaa markasta waa in laba markhaati loo sameeyo waa in laba markhaatiga loo sameeya waxa weyan waxaa markhaatiga loo samaynaa waa rajciyadii iyo waxa weeyaan dalaaqi labadaba taasna waxaa caddaynaya xadiidka abu daawuud uu wariyey ibnu maaja min xadiidi cimraan ibni xusayn ninaa weydiiyey wuxuu yidhi ka waran waxa weeyaan sawjadiisii ayuu ninkaanu ku furay waxa weeyaan markhaati la-aan wuuna soo ceshaday waxa weyaan markhaati la-aan wuxuu ku yidhi dallaqta ligayri sunna wa raajacta ligayri sunna markaad furaydana sunnadii maadan waafaqin markaad ceshaydana sunnadii maadan waafaqin hadda markhaati geli waxa weya dalaaqeedii iyo rajciyadeedaba hana u laaban saasuu ku yidhi marka waxaa la doonaya in la markhaati geliyo wa ashidu laleeyahay waa labadaba marka la furaa laba markhaatiyaa la rabaa marka la soo ceshana laba markhaatiyaa la rabaa xikmad weynaana ku jirta waxaa ka mid a xikmadaas haddaan markhaati loo samayn dadaan xuduudda ilahay ilaalina jira oo ku cayaara oo waxaa dhici karta inuu shan lix goor inta furo yidhaha waa soo ceshay ilaa lalama oge waxaa dhici karta inta yidhaha waa soo rajciyaystay waxa weeye inay ku inkirto gabadhi haddaan markhaati waxaa la rabaa waqtiga ciddadu jirto oysan dhammaan waa inuu markhaati u sameeyo gabadhi laftirkeedana waa inuu ogeysiiyo markuu soo rajciyaysto maxaa yala waa dhacda inay ka tashato nin kale waxa weya gabadha ay la heshiiday marka markhaati waa inuu sameeyo sidaas wey xikmado badana ku jira khilaaf badan iyo shar badan ayaa ku suulaya xuduudda alloo la ilaaliyo waxa markhaati laga dhigaana waa inay laba nin yihiin labada nin caadilin ay yihiin qof faasiqa markhaati ma galo qof muqayila ama jaadka cuna markhaati hadaad ka dhigato markhaati kuuma gale ogow markhaatina ma haysatida ilaa wuxuu ihi subxaana dalikum xukunkaas lasoo sheegay yuucadu bihi waxaa lagu waaninaa man qofkii kaana ahaaday yuminu mid rumaysan billaahi allah iyo walyowm ilaakhiri maalinta qiyaama axkaamtan lasoo sheegay waxaa lagu waaninahoo ku waana qaadanaya oo fartoomaya oo fulinaya gabadha marka la fura in lagu furo si sharci ah marka la soo ceshana si sharciya lagu soo ceshado marka la furo si sharciya loola dhaqmo xuduudda alle la ilaaliyo waxaa ku waansamaya qof allah rumaysan qiyaamo rumaysan og berri qiyaama isagoo qaawan ilahi in la hortaagayo taas weeyaan waman yattaqi llaha qofka waman yattaqi llaaha qofka alla ka baqa waxaan ka soo boodnay oo aanaan sharixin wa aqiimu shahaadata lilah wa aqiimu ooga ashahaadata markhaatiga lilaahi alla dartiisu ooga taasaan naan sharixin macnaheeda waxaa loola jeedaa markaad markhaati dadkii markhaatiga laga dhigay ee dalaaqa markhaati ka ahaa ama nikaax markhaati ka ahaa ama rajciya markhaati ka ahaa marka loo baahdo markhaatiga ilahay dartiis ha u furo kan markhaatiga aad u furaydo ha u furin dartiis kan lagu markhaati furayo ha u furin ilaah ugu dhowo ugu taqar wa aqiimuu ooga ashaadata markhaatiga lilaahi alla dartiisu ooga dalikum kaas la soo sheegay yuucadu bihi waa laydinku waanina waa laydinkugu caqli celina oo yaa lagu waanina dalikum xukunka la soo sheegay yuucadu bihi waxaa lagu waaninaa man qof kaana ahaaday yuminu mid rumaysan bilaahi allah iyo walyowmi alaakhir waman yataqi llaha qofka allah ka baqa yajcal lahu alla wuxuu u yeelin makhrajan meeluu ka baxo dhibka uga baxo badanaa marka laysfurayo dhib iyo waxa weye khilaaf iyo murugo badanaa jirta murugada haddaan rabta inaad ka baxdo xuduudda ilahay ilaali markaas xuduudda ilahay ilaali ilahay baa makhraj kuu yeeraya wayarzuqhu ilaahay waa risaaqin min xaysu meel ayuu ka risaaqin laa yaxtasib uusan qofku ka malaysayn waman yatawakal cala allah qofka allah tala saarta fa huwa alla xasbu waa ku filan yahy ilahay tala saaro ilahay waa kugu filan yahay in allaha alle baaliqu amri amarkiisa waa mid gaaraya ilaahay wixii uu doonay amarkiisa oo qadarka ah waa ilaahay waa fulin ah cid hor istaagi kartaa ma jirto qad jacala allah ilaahay wuxuu u yeelay likulli shayin shay kastaba qadran u yeelay shay kasta waxa weeyaan waqti go-an iyo waqti uu fulo ayaa rabulcaalamiin u yeelay wallaa-i dumarkii ya-isna quusteen min almaxiidi xaydka ka quustay min nisaa'ikum haweenkiina xaale ay ka mid yihiin in irtabtum haddaad shakidaan oo aad ku shakidaan fii xukmi ciddatiina ciddadooda xukunkeeda fa ciddatuhunna ciddadoodu halaathatu ashhurin saddex bilood weeye walaa-i dumarkii lam yaxidna aan weli xaydin oo saqiiradahoon xayd ka gaadhin fa ciddatunna iyagana ciddadoodu halaathatu ashhurin saddex bilood weeye wa ulaatul axmaali uuriyaalka dumarka u saaxiibkaa ajaluhunna muddadooda ay ku dhammaanayda ciddadoodu an yadacna waa inay dhigaan xamlahunna uurkooda waman yataqi llaha qofka allah ka baqa yajcal lahu alla wuxuu u yeelin min amri amarkiisa xaggiisa xaalow ka ahaaday yusran fudayd uu u yeelin daalika xukunka la soo sheegay amrullah waa amarkii alleh anzalahu qad anzalahu xaaluu soo dejiyey ilaykum xaggiina u soo dejiyey waman yataqi llaha qofka allah ka baqa yukafir wuu asturin alleh canhu qofka xaggiisa sayi-aati xumaanyaalkiisa wuu ka asturin oo ka qarin wa yucdim lahu waana u weynayn ajran xagga ajarkana waa u weynayn halkan waxa weye waxaan ka gelaynaa ciddada sida loo tirsanayo ciddada waxa weeyaan waa nagii nidhi dumarku waa shan gabadhii ninka lagu nikaaxiyey ee ayagoon is arag oon isku galmoon la furay ma leh ciddo suuratulxisaabaan insha allah ugu tegi doonaa gabadhii waxa weeyaan caadadu ku dhacaysay ee aan uurka lahaynna suuratulbaqaraan insha allah ugu tegi doonaa waalmudallaqaatu yatarabasna bianfusihinna alaaata quru'in waa inay saddex qur'i tirsadaan qur'iga waxa loola jeedaan xaggan ugu tegi doonaa saddex duhriyo kale haddaan ka soo qaadno sida shaaficiyadoo kaleeto waxa weeyaan gabadhii duhriyaa lagu furay iyadoo daahira kaasay kow ka leeda hal xaydoo kalea ku dhacay duhrigii labaad heshay labay leeda xaydkii waxaa ku dhacay xaydkii labaad waa ka qubaysatay duhrigii saddexaaday heshay waa kii saddexaad duhrigaasu markuu dhammaado xaydka saddexaad ku dhaco ayay ciddadeedu dhammaantaas suuratulbaqara insha allah faahfaahinteeda ugu tegi doono halkaas waxaan kaga gudubnay waxa weeyaan laba qaybood saddex qaybood oo noo haray marka dumarkii ka gudbay waqtigii caadadaba oon dhiigba kuma dhaco way ka gudbeen oo way ka weynaadeen iyo gabdhaha yaryareen waktiga xaydkaba gaarinoo saqiirada labadaas haddii la furo waa isku mid tiiba saddex bilood ee tirsana masalada aan raba inaan baraarujiyo muhiimkaana waxay tahay dumarka caadadu ku dhacdo qaaraa waxay u qaateenba inay waxa weeyaan ku ciddo tirsadaan saddex bilood oo dumarka o dhan saddex laga rabo waana arrin qalad ah arrin qalad oo bayina wey gabadha haddii mar gabadha caada ku dhacda ay tahay uurna aysan lahayn waa inay saddex caado heshaa saddex caado waa inay heshaa soo ma jeedid saddexdaas caado waxaa dhici karta laba bilood inay ku dhacdo waxaa dhici karta shan bilood inay inay inay ku dhacdo waxaa dhici karta inay saddex sano ku gaarto adiga saddex caado inay heshaa laga rabaa gabadha ka hor waxa weyan ciddadeedu dhammaanmaydo waxaa saddexda bilood ku ciddo tirsada waa laba qaybood dumarka waktigii dhiigga ka gudbay ka weynaaday iyo kuwaan waktigii dhiigga soo gaarin sakiirada taasuuna alla halkaa noogu sheegay ilah wuxuu yihi subxaana wallaa-i dumarkii ya-isna quusteen min almaxiidi xaydka ka quustay min nisaa'ikum haweenkiina xaale ay ka mid yihiin in irtabtum haddaad shakidaan oo ku shakidaan fii xukmi ciddatiinna ciddadooda xukunkeedu waa maxay say u ciddo tirsanayaan fa ciddatuhunna kuwaas ciddadoodu alaaatu ashhurin saddex bilood weeye saddex bilood ay tirsanaya khalaas wallaa-i dumarkii lam yaxidna aan weliba xaydin oo saqiirada ah ayagana soo qadaro facidatuna ciddadoodu alaaatu ashhur iyagana saddex bilood labadaas qayboodna halkaasa looga baxa afar qaybood waa sheegnay qaybtii shanaada noo dhiman waa kuwa uur kale wa ulaatulaxmaar uuryaalka kuwa u saaxiibkaa dumarka uur kale ajaluhunna muddadoodu an yadacna waa inay dhigaan xamlahunna uurkooda ayaga ciddadoodu waxay ku dhammaanaysaa markay umulaan oo ay ilmaha dhalaan khalaas marka shantiiba saasaan ku dhammayn soo ma jeedin dumar oo dhan ciddadoodu waa intaas waa masaailka qur-aanku si la yaab u faahfaahiye soo ma jeedin marka dumarka uur kale ha ahaato mid la furay ha ahaato mid laga dhintay ha ahaato waxa weeyaan mid oo ilmo aan aabba lahayn xambaarsan oo wacyi sida dhammaan mid shubho lagu uureeyey dhammaan ciddadooda waxay ku dhammaataa markay umulaan dumarka laga dhintay ayaga wixii uur leh waa sidaas wixii aan uur lahayn dhammaantood waa isku xogo kuwa laga dhintay kuwa la furayan in la faahfaahinay dhammaantood afar bilood iyo toban habeenay tirsanayaan wixii aan uur lahayn oo waxay noogu imaan doontaa suurat baqara insha allah wladiina yutawafawna minkum wayadaruuna aswaajan yatarabasna bianfusihina arbacata ashhurin wa cashara halkaasa noogu imaan afar bilood iyo tobanay tirsanayaan waxa weyn tii caadada ku dhacayday tii aayasadaahda quusatoon xaydkuba ka gudubtay tii saqiirada aheed dhammaan tii xataa aan la guri geyn waa isku mid mar haddii laga dhinto afartaas keliya waxaa ka duwan midda uur kale midda uur kale waxa weeyaan ayada ciddadeedu waa isku mid mid laga dhintay tii la furay tii wacalka siday markay umusho unbay u dhammaanaysaa waxaa dhici karta maanta inta laga dhinto berri inay umusho khalaas waa u dhammaata asay dambe qaadamin waxaa dhici karta maanta la furay galabta inay umusho berri ba guursan kartaa dayra ha markii laakiin intay dhiigga qabto haddee ninkeeda uma galmoo karo laakiin waa lagu nikaxi karaan ula jeeda so uma jeedin ilah wuxuu ihi subxaana waman yataqi llaha qofkii allah ka baqa yajcal lahu alla wuxuu u yeelin min amri amarkiisa xaggiisa xaalu ka ahda yusra fudayd ilahay arrintiisa fudayd ka dhega qofka ka baqa masale marka muhiima halkan waxay tahay gabadha waxaan idhi uur kale uurkaasu siduu rabaa ku ahaadee waxaa ku ciddo tirsata ciddadeedu ku dhammaataa uurkaas inay dejido haddaba waxaa jirta gabadha xambaarsan ilmaha wacalka ah ayaa fuqahada gobol ka mida sida shaaficiyadoo kale waxay yidhaahdaan ayada waa la nikaaxi karaa waa la nikaaxi karaa a'imo badan oo kalena way ku khilaafeen sida imaamu maalik sida imaamu axmed ibnu xambal sida riwaaye abu xaniifa sida abu yuusuf ardagai abu xaniifa iyo a'imada agarkooduna way ku khilaafeen oo waxay dhahdeen gabar uur leh wacal sida nikaax ma qaban karo maba isku nikaaxsamayaan waxaana xagga daliil ahaan xoog badan qolada dhahayda nikaax ma qaban karo oo waxa weeyaan nikaax ma qaba qolada leh aayaddu horta waa caam gabadhii uur leh ajalkeedu waa inay dhigto mana kala qaadin gabadhaas uurkaas meelu ka yimi tan kale axaadiistana sidaasa laga fahma oo xadiidka abi saciid alkhudri uu wariyey nabigeena suuban sala allahu calay wasalam wuxuu yidhi laa tuuda'u xaamilun xataa tadaca gabar uur le looma galmoo karo ilaa ay uurka dejido ma loo galmoo karo qoladan dhahayda gabadhan wacalka sida waa la nikaaxinana ninkeeda u galmoo karahay ku daba dhigayaan weliba xadiidkaas waxa weyn axmed ibn xambal iyo abu daawuud ayaa wariyeen xaafid ibn xajar talkhiisu xabiirka wuxuu ku yidhi isnaaduhu xasan shucayb arnauud sanadkiisu waa saxiix xadiiska dhan waa saxiix wey xadiisku waa saxiix ligayri wey sheekh naasirudiin albani waxa weya irwaau lkhaliilka ayuu ku saxiix yeelay xaakim wuu saxiix yeelay oo wuxuu yidhi saxiixun calaa shardi muslim xaafidu dahabina wuu qiray xukunkaas sidaasoo kale nabigeena suuban sala allahu calay wasalam wuxuu yidhi laa yaxilu limrain laa yaxilu limri'in yu'minu billahi walyawmi alaakhir qof ilaahay iyo qiyaamo rumaysan nin allah iyo qiyaamo rumaysan xalaal uma ahan inuu ku waraabiyo biyihiisa zarca kayrihi nin kale wax uu abuurtay ilmo nin kale leeyahay inuu waraabiyo xaaraanay ka tahy xalaal uma ahan qof ilaahay iyo qiyaamo rumaysan saasuu nabigu yidhi sala la alay sl mana kala qaadin ilmahaas kale ma xalaala ma xaaraama ma kala qaadin inkastoo sabab wuruudku axaadiis aan sheegayo ay ka hadlayda dadkii gabdhihii addoommada ahaa oo gaalada laga soo qafaashay laakiin alcibratu bicumuumi lafdi cibradu waa cumuumka lafdiga xadiiskaas damboon sheegayna waxa weeyaan xaafid ibn xajar buluqulmaraamku ku soo arooriyey wuxuuna yidhi wasaxaxahu ibnu xibaan wa xasanahu lbazaar sheekh naasidiin albani laftirkiisuna waxa weeyaan xasan ayuu ka dhigay haddaba meeshaas waxaan rabaa marka masale inaan baraarujiyo masalada sida xooga badan oo adilada marka la eego waa inaan nikaax qabeen wax waxaase jira daahiro ama fasaad hadda soo baxay oo runtii wax aada looga naxa waxay tahay fasaadkaas hadda soo baxay awal wuxuu ka jiray wadamo soomaalida deris la ah oo waxaa jiray wiilka iyo gabadha inta marka hore isla tuntaan marka wacalkii koobaad calool galo ayaa kadib laisku nikaaxina markaas in badan oo guryahaas ka mid a waxaa jooga curad wacal ah ayaa jooga arrintii soomaaliday timid hadeer gabadh iyo waxa wey wiil oo xaaraan isku uureeyey ayaa waxa laleeyaha laysku asturo gabadhii wacalka sidaa laleeyahay ha lagu nikaaxiyo marka hore mas'aladu waa khilaafi nikaaxu ma qabanaa mase ma qabanayo sida xooga badanna waa inuusan qabanayn ta labaad intaas waxaa ka sii daran wax culummada muslimiinta oo dhan ay isla ogol yihiin inay xaaraantaa meesha laga wada oo xataa kuwii dhahaya nikaaxa qabana laftirkoodu aysan ogolayn waana midda dhan oo loo dan leeyahay marka la yidhaha laisku asturo waa maxay arrintaas uma taqaan waxay tahay ilmahan culummada xataa dhahayda nikaax waa qabanaa wacal weeye xagga ha la dhigo ma aysan dhalina dadkaan sidaasi qaban ma qabaan ilmaha laha lagu daro ayaguna waxayba rabaan gabadhiya waca gashay yaan la dhihinoo ilmihii ha lagu daro oo wa cunugii koobaadba ha laga dhigo waxaa imaanaya marka ilmahaas fiili ilmahaas waxa weye ninkii aabba ileyihiin waana xaaraan in aabba yidhahdaan oo aabba uma aha haba dhalo xaaraanu ku dhalo aabba uma aha waxaa imaanaya ninkaas ilmaha dumarka kale u dhalaan walaal ayuu leeyihi oo hadduu wiil noqdo ka xijaaban mayaan waana xaaraano waa inay ka xijaabtaan laba dhalan iyadu hadday gabar noqoto ninkan ka xijaaban maha aabbayba leedahay hooyadina waxay leedahay isagaa ku dhalay waana xaaraan hadduu dhinto way dhaxlaysaa waana xaaraan inay dhaxashaa shaydaanku markii hore tazinu ku riday laakiin hal mare dembi dhacayuu ahaa laakiin wuxuu danta uu ka leeyahay ay tahay dembigan inuusan joogsan oo ka fac ka fac uu dhacarsado uu daba socdo taas weeyaan marka taasna culummo qabta adduunka ma jirto bal shaafici waxay u tuuriyeen shaaficiyadu inuu yidhi ninkaanu gabar hadduu noqdo wax ilmahan uu dhalay wuu guursan karaa ajnabiu ka yihi ka war marka waxa weeyaan waa shay khatar ah oo fasaad ah oo diin qabaa uusan jirin culummo tirina aysan jirin marka arrintaas ilaahay ha looga cabsado waa fasaad waxa weeyaan qof kasta oo gacan ku yeesha ama ka qayb qaataana macsiyu ka qayb qaata waana tacaawun cala alismi waalcudwaan dembi laga qayb qaatay ilaahay hortiisaana lagu soo jooji doonaa waa fasaad waana dhiirigelin zinada la dhiirigelinayo zinada maxaa yeele gabar kasta waxaa lol beriya lagu asturaya leedahay laakiin haddii ay la ogaado inaan astur jirin oon meeshaas wax ku asturma inay ka sii daran tahay fasaad kale tahay marka hore dib u degi lahaayeen sababta fiiri qofka zaaniga sharciga islaamku markuu leeyahy hal xado xadkaas ilahay wuxuu leeyahay waa in koox mu'miniinu ka soo qayb galaan maxay ta xikmadda logu dilay halkaas qof ha fadeexoobo laakiin dadku ha ku cibro qaatee laakiin marka la yidhaha zinada ha la qariyo waa albaabada ha loo furo nacuudu billahi minha ilahay ha looga cabsado arrintaas ilah wuxuu ihi subxaana dalika xukunkaas la soo sheegay amrullaahi waa amarkii ilaahay anzalahu ilaahay anzalahu qad anzalahu xukunkaas xaalo uu alla soo dejiyey ilaykum idinka uu idiin soo dejiyey waman yattaqi allah qofka allah ka baqa yukafir ilaahay waa ka asturin canhu xaggiisa sayi'aati xumaanyaalkiisa wa yucdim lahu waana u weynayn ajran xagga ajarkana waa u weynayn wallahu subxaana wa tacala aclam sala allah wslam wbaarak cala nabiyina maxamed ina alxamda lilah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أسكنوهن من حيث سكنتم أسكنوهن الدجية دمرك من حيث مال دجية سكنتم آدكتين ومن وجدكم كرانكين ولا تضاروهن دمركي هدبننا لتضيقوا إن إريري قلدان درتي ظهور بغننا عليهن الدشودة وإن كنا هدي هذان أولات حمل uurku waa u saaxiib ah fa anfiquu nafaqeeya calayhina dushooda xataa yadacna ilaa ay ka dejinayaan xamlahunna uurkooda fa in ardacna lakum hadday inin nuujiyaan fa in ardacna lakum hadday inin nuujiyaan fa aatuuhunna siiya ujuurahunna ajaryaalkooda siiya wa'tamiruu tashada waxaa ilaa la hadlayaa raggii iyo dumarkii kala tegey oo waxa weeyaan caruurta isku dhalay watamiruu ka tashada waa raggii iyo dumarkii caruurta isku dhalay ee waxa weeyaan kala tegey watamiruu tashada baynakum dhexdiinna bimacruufin shay wanaaggiisa la yaqaana ku tashada wa in tacaasartum haddaad iscuslaysataan fa saturdicu waxaa u nuuji doonta lahu ninka oo waxa weya caruur ka dhalay ukhraa islaan kalea u nuuji doonta liyunfiq ha nafaqeeyo duu sacatin wusciga midka u saaxiibka ah min sacatihi wuscigiisa xaggiisa ha ka nafaqeeyo waman qudira qofkii lagu cidhiiriyo calayhi korkiisa risquhu risaaqadiisa falyunfiq ha bixiyo mimaa kii xaggiisa ha ka bixiyo aataahu llaahu ilaahay uu siiyey laa yukallifu llaahu ilaahay kuma kallifo nafsa naf ilaa maa aataaha wuxu alla siiyey maahane sayajcalu llaahu alla wuxuu yeeli doonaa bacda cusrin culays ka gadaal yusran fudayd ayuu ilaahay yeeli doonaa allah subxaana wa tacaala wuxuu nooga warrama nooga warramayaa aayaddan dumarkii la furay allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay askinuuhunna dejiya dumarka min xaysu meel sakantum aad degteen meesha aad idinku degantiin dejiya oo min wujdikum karaankiinna ah oo waxa weeyaan haddaad guri sala degan tahayna gurigaas deji haddaad mid jigada degan tahay kaasoo kale deji haddaad waxa weeyaan mid ka hooseeya degan tahay kaasoo kale deji calaa kulli xaal meesha tabartaadu leegtahay deji walaa tudaaruuhunna ha dhibinina dumarkii litudayiquu inaad cidhiiri gelidaan calayhinna korkooda inaad cidhiiri gelidaan darteed ha u dhibinina inta dhaqankaan u adkaysan weydo ha tidhaahdo iska kayfo sidaas ayuu doonaya marka xataa qaarkood waxay rabaan inta u adkaysan weydo noloshaan adag in waxa weeye ay tidhaahdo waxa weeye xataa meel iyo kaama raba meelkan kuu daynaha ifur saasoo marka waxa weyn taas ilaahay waynu ku baalacana ha yeelinina oo dumarka ha dhibinina taas waa macno macnaha labaad markii lagu yidhi guriga ha ka saarin gabadhii la furay waa inay gurigeedii deganaato waxa weeyaan qaara waxad rabaa inuu ilaahay khiyaano dadkana khiyaano wuxuu iska dhigayaa qof xukunka alle u hoggaansan waxa weeyaan gurigu deganaa u leey waa ku dhiba aflagaado iyo jir xumayn iyo waxa weeyaan cadaadis si ay inta ugu noolaa weyda meesha uga cararto markaasuu hadda ilaahay oon uma saarin waa taas ciidaan baxday hadda ilaahay qalbigaagu og yahay ma ilaha la khiyaani karaa dadka haddaad xataa khiyaanto dadku kuwa kula arkaan oo ay dadku u fahmaan inaad waxa weeye aadan adugu ka saarin waxa weye rabbulcaalamiin waa kugu ogyahay qulubtuuna daalacana marka in gabdhihii cidhiiri gurigii ha ku saarinina oo gaarsiiya inay adkaysan waayaanoo marka dambe ay ka guurto taasna waa macno taasna waa macno macnaha kale gabadhii la furay ee ciddada ku jirtay marka aad soo ceshanaysaan ha u soo ceshanina waxa weya inaad dhibtaan ha u soo ceshanina inaad dhibtaan gabadhii la furay ee waxa weeyaan ciddada ku jirtay qofka soo ceshanaya wanaag ha u soo ceshano isagoo raba inuu hagaajiyo dhibaatadii awal dalaaqa iyo balaayada keentay meesha ka saaro ha u soo ceshado hadduusan arrintaas xalli karinna iska daali laakiin inuu dhibo yuu u soo celin saddexdaas macnaa lagu fasiri saddexdaba waa waa qablaysaa qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi askinuuhunna dumarka dejiya min xaysu meel sakantum aad degteen oo min wujdikum karaankiinna iyo awooddiinna ah meeshaad idinku degan tihiin dejiya wax ka yarna lagaa yeeli maa wax ka badanna ilaahay kuguma waajibin haddaa uuse ixsaan waa samayn kartaa walaa tudaaruuhunna ha dhibinina dumarka oo saddexdaas nuuc oo dhibkaa midna ha ku dhibinina saddexdaas nuuc midna ha ku dhibinina saddexdaas oo kale ah waxa weeye in marka horeba oo waxa weeye zawjadii ay tahay oon gabadhii la furin inuu ninkii cidhiiri iyo dhib kula dhaqmo asagoo isle dalaaq ha dalbato markaas aad tiraadi meherka iiddaa ama waxa weeyaan markii la furo guriga la dejiyey in cidhiiri iyo cadaadis la saaro oo waxa weeyaan aflagaado iyo dhib iyo loo geyso si ay guriga uga qaxdo oo uga tagto amase waxa weeye markay ciddadu sii dhammaanayda in la soo celiyo iyadoo iyada lagu dhibaye aan dhaqan laga doonayn saddexdaas wey walaa tudaaruuhunna dumarkii ha dhibinina litudayiquu inaad cidhiiridaan darteed ha u dhibinina calayhinna korkooda inaad cidhiiridaanoo cidhiirigaas ay u adkaysan waayaan ilaah wuxuu idhi subxaana wain kunna hadday ahaadaan dumarkii oo la furay ulaati xamlin kuwa uuru saaxiib ah fa anfiquu calayhinna nafaqay haddii gabdhihii la furay ay yihiin gabdho uur leh waxa weyn waxaa waajiba in la nafaqeeyo oo tan rajciyadaasoo nagii niri waxa weeyaan haddii xataa aysan uur lahayn nafaqa u waajib ah aayadan laba qowl ayay ahlucilmigu ka leeyihin in badan oo ahlucilmiga ka mid ah oo cabdulaahi ibni cabaas uu ka mid yahay sida xaafid ibnu kasiirba uu sheegay waxay ku tageen aayaddaanu waxay ka hadlaysaa gabdhihii la furay oo baa'inaadka ahaa baaina waa gabadha saddexdii dalqadtii ugu dambayda lagu furay oo dalqadihii ninka ka dhammaadeen ma soo rajciyeysa karo gabadhaas xalan soo sheegnay xadiiskii saxiix muslimka ku sugnaay faatima binti qays inaysan gabadhaasu nafaqo lahayn wakadaalika inaysan guri lahaynaa ku jirtay inaysan xataa guri ku lahayn ninka ayaan soo marnay xalay marka laakiin gabadhaasu haddii ay uur leedahay in alla intay uurka leedahay waajib waxaa in la nafaqeeyo nafaqadii oo waxa weeyaan markay zawjad ahayd la sii jiray oo kale in la siiyo mid ah taas waa qowl qowl kale wuxuu leeyahay aayaddan iyo aayadihii soo socdo ka horreeyey dhammaan waxay ka hadlayaan gabdhihii rajciyada ahaa oo hadda waata la yidhi guri dajiya rajciyay ka hadlayaan haddaba waaya rajciye hadday ka hadlayaan iyadoo uur lahaynaaba nafaqa u waajibteen waa maxay nafaqada halkaa lagu sheegay waxaa loo sheegay yidhaahdeen gabadha ciddada iyo uurka badanaaba waxaa badan muddada uurkaa badan sida qaalibka ah oo maalan gabadhiioo uurkeedii waxa weeyaan yar yahay haddii la furo oo uu bilow yahay dee waxaa dhacda sanadku dhawaad in uurkii ay waxa weyan baaqi noqdo oo muddo dheer oo sagaal bilood ah ay waxa weeyaan gabadhii ilmihii caloosha ku jiraan marka si aan loogu qaadan in waktigii gabdhaha kale ciddada ay ku jireen qadar la-eg la nafaqaynayo ayaa si gooniya loo caddeeyey oo waxa weya maadaama waktigu waktiga ka badan yahay si gooniya sidaasaa loogu caddeeyey laakiin gabadha rajciyadaa hadday uur leedahay haddaysan uur lahaynba waxa weyan ayadoo nafaqadeedu waa waajib waa waajib laakiin qowlka hore in la maro ayaa caddaan badan oo la yidhaahdo aayaddaanu waxay ka hadlaysaa gabdhihii baainaadka ahaa gabdhihii baa'inaadka ahaa oo saddexdii dalqadtii ugu dambeeyday ninkuu ku furay gabadhaasu nafaqa ma leh haddaysan uur lahayn laakiin hadday uur leedahay nafaqa u waajibtay ee nafaqeey uurku waxa weya laleeyahay markay uurka dejido ayaa ciddadu dhammaan uurkaas waa nuucee ilmaha markay gabadhaas umusho ciddadu kaga dhammaanaysa waa nuucee waxa weeyaan uurku marxaladuu maraa afartanka habeena ugu horreeya waa biyo maniya haddii afartankii dhexdiisiiba ilmihii soo laabtaan taasoo kale cidda kuma dhammaato gabadhaas waa inay tirsato waxa weeyaan caadooyinkii oo gabadhaan uur lahayna laga soo qaadi afartanka ku xiga waa bi waa dhiig dhiig weeye hadday afartankaas ilmuhu soo dhacaan na waxa weeyaan la dhihi maayo gabadhii uur kale ahayd ilmihii ayay dejiday ciddadiina waa u dhammaatay ma la dhahayo wax ka xasilay ma leh waa inay markaas kadib waxa weeyaan ciddadii tirsatoo saddex caado tirsato oo saddex duhri maxaa ku xiga siddeetan casho markay ilmuhu caloosha ku jiraan waxay isku bedelayaan markaas cadhiiba siddeetankaas markay dhaafaanay ka gudbaan haddii ay soo dhacaan ilmuhu gabdhaha umulusooyinka ee aqoonta u leh ilmaha markay fiiriyaan hadday yidhahdaan waxaanu waa ilmo oo asal banu-aadan weeye wax calaamaduhubayay ka muuqaan hadday calaamad ka muuqato warba male ciddadii waa dhammaad laakiin iyadoona xataa calaamad dadka kale uga muuqan haddii gabdhaha umulusooyinka inta saas u eegaan ay yidhaahdaan calaamadaan nooga muuqda waana hubnaa waxaanu waa ilmo oo waa asal banu-aadan khalaas gabadha ciddadeed waa dhammaad marka ilmo nool inay dhasha shardi maaha marka lagu leeyahay uurkaan markay dejidaan ciddadu dhammaanee ilmo nool keliya shardi maaha kuwa xataa weynoo meyda shardi keliya maaha waxaa ugu yar waxa weeyaan gabadhii inay dhasho ilmo marka la eego saas loo fiiriyo gabdhaha umulusooyinka xatamaha dadka caadiga ee aad u yaqaan inta fiiriyaan hadday yidhahdaan waxaanu waa asal banu aadan khalaas ciddadu waa ku dhammaana marka inta ugu yar waa intaas hadday hadday ka wen yihiin waaba khalaas warba maleba marka wain kunna hadday yihiin gabdhihii baa'inaadka ahaa ee dalqadahoodu dhammaadeen ee la furay ulaati xamlin kuwa uuru saaxiib ah fa anfiquu nafaqeeya calayhina korkooda xataa yadacna ilaa ay ka dhejinayaan oo ka dhigayaan xamlahuna uurkooda ilaa uurkaas ay ka dhalaan waxa weeyaan waa inaad nafaqaysaan ilaa wuxuu ihi subxaana fa in ardacna lakum hadday idin nuujiyaan halka waxaa looga hadlayaa gabadhii marka ciddadeedii dhammaatay ilmihii bannaanka yimaadaan khalaas way dhammaatay nafaqadii ay xaqa u lahayd tii hore waa dhammaatay tii hore waa dhammaatay markaas kadib ilmaha marka ugu horayda waa inay nuujido halka mar oo ugu horraydo dambarka caanaha waa inay nuujido taasoo uu yidhi xaafid ibnu kasiir waa caanaha ugu horreeya oo haddaan cunuga la nuujin aan nolol dambe oo toosan u sugnaanin macnaa inuu noolaada waa dhacda laakiin nolol toosan ma leh inuu gaaso waa in ilmahaas caanaha ugu horeeda nuujiya laasim wey kaas laga gorgortay ma intii ka dambayda gabadhii waxay khiyaar u leedahay inay nuujido iyo inay tira kuu nuuji maayo qaado ord nuugma u raadso labadaas khiyaar iyada ule labadaasay khiyaar u leedahay inay nuujido oo tira anaan nuujinaya iyo inay tira kuu nuuji maayo orod u raadso wax kuu nuujiyo ilaahi weynaa ilmaha nafaqadooda wuxuu ku waajibiyey ninka kuma waajibin hooyada alle soo ma jeedi khiyaaray leedahay hal mar ayay khiyaarkaas wey kartaa oo waa maxay haddii la waayo hooyo kaloo nuujay waa la waayo ama se hooyooyinkii kale nuujinaya wuu diiday inuu nuugo caruurkii mid alla middii loo geeyo baafku ka duwo bis wey waajibay ku tahay iyadu inay nuujido marka ila caruurkaa baktiya la dhihi ma soo ma jeedi la dhihi ma laakiin haddii loo heli karo hooyo kaloo nuujida waajib kuma ahan ayada khiyaaray leedahay inay nuujido iyo inay tidhaahdo nuugma u raadso hadday marka tira anaan nuujinaya laga hadla marka hadday tidhaahda nuugma u raadso khalaas way kala hareen nafaqa dambe kumala iyadoo nafaqadeeda halkaas uga dhammaada isna waa inuu u raadsado carruurkiisa laakiin hadday tira anaan nuujinaya laga hadlaya fiiri ilaa wuxuu ihi subxaana fa in ardacna lakum hadday idiin nuujiyeen idinka idiin nuujinayeen aabbayaalka carruurtan mas-uuliyaddooda alla saaray lama dhihin hadday hooyadu iyadu nuugsato lama dhihin hadday idinka idiin nuujiyaan ilaa idinka ilahay mas-uuliyadayni saaray fa in ardacna lakum hadday idiin nuujiyaan hadday idiin nuujiyaan hooyooyinkii faaatuuhunna siiya ujuurahunna ajaryaalkooda waa inaad mushqaayadii bixidhaan ujro waa inaad siidaan marka ilaa zawjadaadii maaha gabadh islaamid ajnabi ka ah wey waa inaad markaan ujro bixidhaan ujroma weyaan inaad bixidhaan markaas ujradaas waxa weeyaan w sida macruufka wanaaggeeda la yaqaan maaha ujrada waxa weeyaan waan arki doonaahe la dhihi maayo waa intaasay la egta fiiri waa kan qur-aanka fiiri ilah wuxuu uhi subxaana faaatuuhunna siiya ujuurahunna ujrooyinkooda siiya wactamiruu ka wada tashada waxaa lala hadlayaa zawjooyinkii iyo zawjaadkii waxa weyan raggii iyo dumarkii isfuray ayaa lala hadlayaa wactamiruu ka tashada baynakum dhexdiinna bimacruufin si wanaaggeeda la yaqaan uga tashada si wanaagsan oo waxa weeyaan aan is ahayn qofo qofka kale inuu dhibo ay aan ahayn ee wanaag la doonayo si carruurkan loogu koriyo cuqdad la'aan iyo dhib la'aan ee loo ilaaliyo noloshiisa waxa weya wanaag uga watashada oo qof wal tala wanaagsan qofkii soo jeediya kan kalena ha ka qaato wey ka wada tashada waxa weya ilmaad isku dhasheen haddaad kala tagteen kala go'i maysaan ilmaad isku dhasheen ilmaa dhexdiina yaalla marka wanaagiyuu dhammaan midba midka kale inuu dhibo uun ha ka shaqaynina ee wanaag u wada tashada wactamiruu tashada baynakum dhexdiinna bimacruufin shay wanaaggiisa la yaqaan ugu wada tashada oo waxaa la diidayaa dhib inaad isdhibtaanaa la diidayaa si wanaaggeeda la yaqaan marka laleeyahay hooyadayaan la dhibin suuratu baqara noogu imaan doontaa insha allahu laa tudaara waalidatun biwaladiha yaan lagu dhibin hooyada carruurkeeda yaan lagu dhibin oo in waxa weeye nafaqada lagu yareeyo ama loola diido la yidhahdo haddaad haysa kartana hayso haddaadan haysan karinna iska keen si ay u dhiibto carruurka de waa dulmi taas taas waa dulmi yaan la dhibin haddana hooyada keliya maahane walaa mawluudun lahu biwaladihi carruurka qofka loo dhalayo mas-uulka ka aho ninkaana yaan la dhibin oo hooyadu yay dhibin oo wax aan qaban yaysan saari wax ujro aan ayadoo kale lagu lahayn yay dhihin intaas keen dadan keenayna faraqa kugu ridi yay dhihin waa dulmi hakaday si macruufka ahoo carruurkaasoo kale waxa lagu dhiibo oo ninka asagoo kale la dhaqaalaha uu dhiibo ha ka qaadato asaguna ha bixiyo halaa sidaas wey carruurkii marka loo dhiibo qaylo iyo maalin kasta un dhib ayadu yay keeni oo waxa la diini cunugii hadduu xanuunsado dee aabbuhu dawaysan carruurkiisa xaq uu leeyay laakiin isagoo iska ladnaa xala ma seexayay dhiig lama rabo dhib labadooda qof qof inuu dhibo lama ogola labadooda qof qof inuu dhibo ilaahay ma ogola ilaahayna wuu daalacan waxaana weeye sideeda marka la kala tago xasadka iyo isdhibidda iyo qofo qofka kale inuu cadaabo ka shaqayntaas qof walba asaga ku dhibtoona laakiin qof walba hadduu alla ka boqo ilahay qof walba faraju siina saan soo ogaana xala marka waxaa la rabaa qofo qofka kale ka cadgoosadu meesha inay ka baxdo ee daacadnimo iyo lilaahi loo wada shaqeeyo taasaa la doona ilahi wuxuu uhi subxaana wa in tacaasartum haddaad iscuslaysataan marka waa isku cuslaateen oo waa maxay waad isku cuslaateenoo hooyadiya waxay dalbanaysaa dhaqaalaha halkaas carruura lagu dhiibo wax ka badan ay dalbanay waxay leedahay intaas daan laygu siin ma nuujinayo culays waa ka yimi ama amase ma dalbanaysee aabbihii yaan ujrada cabuurkaasoo kale lagu hayo ogolay oo le intaasaan kugu siina wax yar u dhiiba intaasaan kugu siina haddaadan ku qaadayna anaa anaan u raadsaay nugme isiyule waa dulmi asna marka culayskaas lama rabo haddii ay hooyadii dalbato waxa weeyaan wax ka badan waxaa caruurkaasoo kale lagu dhiibo zawjka waajib kuma aha inuu ajiibo ninka waajib kuma aha dumarkooga waa iska ajiibi karaa hadduu rabana wuxuu leeyahay anu intaas hadda ma dhiibaayo laguma dhiibee caruurkayga meel kale nolol uga raadsana labadaba khiyaar u leeyahy soo ma jeedi haddii asagii waxa caruur lagu dhiibo uu dhiibi diido ayadii wax badan maba sheegin inta caruurta lagu hayay sheeg laakiin isagiyaa diiday de hooyadii markaas la qasbi ma waxay khiyaar u leedahay inay tidhaahdo waayahay inta yartaa dhiib anaa haysanayo caruurkayga dhalay oo ay iska sabarto iyo inay tidhahdo intaas kuma hay kare qaado labadaba khiyaara u leeda marka marka culaysku labada dhinaco midba marka imaan kara wa in tacaasartum haddaad iscuslaysataan fasaturdicu waxaa u nuuji doontaa lahu ninkan caruurka ukhraa imra'atan ukhraa islaan kale u nuujinaysa mid kale ha u raadsado marka kollayba mar walba caruurka la baktima asagaana ilaahay mas-uuliyadda saara hadduu asagii nool yahay asagaa la saaray hadduusan noolayn awowgii dadkaasaa la ayagaa mas-uuliyadda laga rabaa ayagaa laga rabaa mas-uuliyadda marka nuucaas wey haddaba nafaqada la bixina intay laegto laba kiilo beriisa miya ma nus kiila waa maxay sharcigu waxa weeyaan miisaankaas uma dejin sababto a noloshu meesha lagu nool yahayna isku nolol maaha waktiga la nool yahayna isku wakti maaha ilaahi weynaa subxaana wa tacaala shareecadiisana wuxuu u soo dejiyey wakti walba iyo gobol walba iyo tuulo walba inay u suubato sida darteeda curfiga loola laabana ilahi wuxuu leeyahy subxaana liyunfiq ha bixiyo duu sacatin wusciga midka u saaxiibkaa oo ilaahay u ballaariyo u waasciyay dhaqaalaha min sacati wuscigiisa xaggiisa ka bixiyo haddii ilaahi weynaa subxaana wa tacaala uu qani ka dhigay caruurkan aabbaha dhalay waajib waxaa ku ah aqniyada biilkay dhiibaan inuu dhiibo saasaa waajib ku ah ilaahay baa kuu waasciyey dhaqaalaha allah iska leh waa kugu imtixaana dhaqaalaha ragga aqniyadahu dhiibaan waa inaad dhigto maahan adoo qaniya in carruurtaada gaajada u disho sidaas weeye qofkii aan ilaahay u dhiibin wax badan in yar loo dhiibay ilaahay wax uusan u dhiibin kuma kallifo waa kanaan waman qudira qofkii lagu cidhiiriyey calayhi korkiisa risquhu dhaqaalihiisa falyunfiq ha bixiyo mimaa kii xaggiisa ka bixiyo aataahu llaahu alla uu siiyey laa yukallifu llaahu alla kuma kallifo nafsa nafna ilaa maa aataahaa wuxuu siiyey un ma ahan wixii uu siiyey waxaan ahayn ilaahay naf kuma kallifo sayajcalu llaahu allana wuxuu yeeli doonaa bacda cusrin culayska ka gadaal yusran fudaydu ilahay yeeli waa ballanqaad ballankana kama baxo haddaad idinku alla ka baqdaan ilaahay fudayd isagaa keeni marka marka fiiri waxa weeyaan biilka ha isqabeen ha kala tageen mar kasta dhaqaalaha la dhiibayo ninkaa la fiirino hadduu qeli yahay waxaa waajib ku ah inuu dhiibo dadka aqniyada ah ee meesha uu degan yahay degan waxa weeyaan labada gobola dariskaa isku biil maaha isku biil kuma waajiba labada magaaladaas uu degan yahay ragga aqniyadaah degan biilkay dhiibaana waajib ku ah hadduu dhexdhexaad yahay oo xoogaa dadka dhexdhexaadkaa uu yahay waajib waxaa ku ah dadka dhaqaalahooda dhexdhexaadka iyo gobolkaas degan waxay dhiibaan inuu dhiibo hadduu faqiir yahay oo usan dhaqaalo weyn haynin waajib waxaa ku ah fuqarada asagoo kale waxay dhiibaan inuu dhiibo qofka marka wixii alla u dhiibaya alla ku addoonsa khalaas miisaanku waa intaas marka curfigaa la fiirina qaadiga meesha joogana waa intu asfiiri haddii loo soo dacwoodo oo waxa weeyaan uu fiiriyo ninkaanu dadka levelkiisa oo waa waxa weeyaan ay dhiibaan waa inuu fiiriyo taasaa laga raba isaga qaala tacaala ilah wuxuu yidhi waka'ayin in badan intaas badanoo min qaryatin tuula ah ayaa atad ka madax adkaatay can amri rabbihaa rabbigeed amarkiisa iyo wa rusulihi rusushiisa amarkoodii fa xaasabnaahaa waan xisaabnuu ilaah yidhi qaryooyinkaas xisaaban xisaab xisaabkaasoo shadiidan adag wa cadabnaahaa qaryooyinkaas waan cadaabnoo adduunkan ku cadaabnay cadaaban cadaab cadaabkaasoo nukran munkaran la inkiro fadaaqad waxay dhadhamisay tuulooyinkaasu wabaala amrihaa arrinkeeda cirib xumadiisii ayay dhadhamisay wa kaana caaqibatu amrihaa tuulooyinkaas arrinkoodii ciribtoodu wuxuu noqday khusran khasaaro acadallaahu wuxuu allaah u diyaariyey aaqirana lahum qaryooyinkaas cadaaban cadaab cadaabkaasoo shadiidan adag fattaqu llaaha haddaba allaah ka baqa yaa ulilalbaabi caqliyaalka toosan dadka u saaxiibka ahow aladiina ululalbaabka aamanuu xaqa rumeeyeen qad anzala allaahu alla wuxuu soo dejiyey ilaykum xaggiinnana u soo dejiyey dikran qur'aan wa arsala ilaah wuxuu soo diray rasuulan rasuul rasuulkaasoo yatluu aqrinaya calaykum dushiinna ku aqrinaya aayaatillaah ilaahay aayadihiisa maxaa ilaah rasuulka u soo diray kitaabkase muxuu u soo dejiyey liyukhrija inuu bixiyo daraaddeed alleh aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyey oo wa camiluu camal falay alsaalixaati acmaasha war wanaagsan min adulumaati mugdiyaalka inuu ka saaro darteed ayaa rabbulcaalamiin waxa weeyaan kitaabka u soo dejiye rasuulkana u soo diray ilanuuri iftiinkana uu saaro waman yu'min billaah qofka allaah rumeeya wa yacmal camal fala saalixan camalan camal camalkoo saalixan wanaagsan yudkhilhu alla wuxuu gelinayaa jannaatin beerageeda leh beerahaasoo tajri ay qulqulayso min taxtiha hoosteeda alanhaaru webiyaal khaalidiina xaala ay ku waari doonaan fiihaa jannooyinka dhexdooda xaal ay ku waari doonaan ayuu alla gelinayaa abadan weligooday ku waarayaan qad axsana allaahu xaalo alla u wanaajiyey lahu qofka iimaanka iyo camalka saalixa laga helay risqan risqiga ilaahay uu wanaajiyey allah subxaana wa tacaala axkaam badan ayuu suuradda noogu soo sheegay weliba axkaamtaasoo badankeeda waqti dadku ay cadhaysan yihiin ku soo aada oo dadka fuliya ee is-cesho kara ay yar yihiin waxaa ilaahay noo sheegayaa subxaana wa tacaala goodi iyo hanjabaad oo ah axkaamtaas anaa jideeyey waxa weeyaan dadka khilaafa ee axkaamtaas u hoggaansami waaya waxaan kula macaamilayaa oon u diyaariyey waxaan kula macaamilay oon ku abaalmariyey dadkii idinka horreeyey amarka ilaahay diiday ilahay marka wuxuu nooga warramayaa dad naga horreeyey oo amarka ilaahay diiday adduunka ilahay inuu ku ciqaabay ciqaab la yaab leh adduunka ilahay inuu ku ciqaabay aakhirana cadaab u diyaariyey macnaheeda waxa weeye axkaamtaas siday tahay u ilaaliyo u fuliyey cidda sidaas u fulidiidda adduunkana dulliga leeda aakhirana cadaabay leeda taasaa ilahay noo sheegaya ilah wuxuu yidhi subxaana way ka'ayin in badan waxaa naloo sheegayaa axkaamtan haddaan fulidiidno dadkii naga horreeyey axkaamta fulidiiday siday ahaayeen wa ka'ayin in badan oo min qaryatin qaryo ah qaryada waxa weya laba isticmaala loo isticmaalaa dadka qaryo waa la yidhahda magaalada degan waxa weeyaan tuulo dhagxaanta dhisan iyo guryahana qaryo waa la yidhahda hadda dadkiyaa loo jeeda dadkiyaa loo jeeda tuulooyinka degana ee dhagxaantii looga jeeda iyo guryihii wa ka'ayin in badan oo min qaryatin tuulo ah ayaa catad ka madax adeegtay ayaa catad ka madax adeegtay can amri rabbihaa rabbigeed amarkiisa iyo wa rusulihi rusushiisa amarkoodii idinka uma horaydaan dad axkaam iyo sharci loo soo dejiyo tuulooyin badan ayaa hadda ka hor ka madax adeegtay amarka alle iyo amarkii rususha ilaa wuxuu yidhi faxaasabnaaha waan xisaabnay xisaaban xisaab shadiidan adag xisaab adag oo waa maxay nimcooyinkii aan siinay ayaan mid mid ugu xisaabinay hal shay ugama tegin xisaabka adag waa nuucaas waa in nimcooyinkii mid mid lagugu soo qaado oo lu yidhaha nimca hebla waan ku siiyey maxaad ka samaysay oo nimca mid mid haddii rabbulcaalamiin marka xisaab rasmiya kula xisaabtamo oo mid mid loo soo qaado ma dhici karto inaad badbaado ma dhici karto ilaah wuxuu leeyahay xisaab shadiid ahaan xisaabinay wacadabnaahaa waan cadaabnuu ilaah yidhi cadaaban cadaab cadaabkaasoo nukran munkaran la inkiro cadaab fadiica ee foolxuna la yaab leh ayaan cadaabnay waa duuduub qaryooyinkaas waa badan yihiin waxaa ka mid a reer qowmu nuux waxaa ka mid a qowmu huud oo reer caad ah reer samuudaa ka mid a qowmu luud ayaa ka mid a in badanaa awaamirta rabbulcaalamiin diiday oo rabbulcaalamiin xisaabiyey intaas adduunyada aheede adduunyadiiba markan lakaga sii warraba weliba ilaa wuxuu yidhi subxaana fadaaqad waxay dhadhamisay qaryooyinkaasu wabaala amrihaa amarkeeda ciribxumadiisii amarkii ay samayday arrinkii ay samayday oo ahaa waxa weeyaan kufriga ilaah lagu kufriyo iyo amarkiisoo la khilaafo iyo sharcigiisoo laga tagoo lagu dhaqmi waayo waxa weeyaan arrinkaas ciribxumadiisii bay dhadhamisay fadaaqad way dhadhamisay wabaala amrihaa amarkeeda ciribxumadiisii way dhadhamisay wa kaana caaqibatu amrihaa tuulooyinkaas amarkooda cilintiisii wuxuu noqday khusran khasaaru noqday khasaaro ayuu noqday aakirana waa kana intaasoo adduunka yaheed acadallaahu alla wuxuu u diyaariyey lahum dadkaas qaryooyinka deganaa lahum wax loo daina qaryooyinka taas waxay kutusayda inaan tuulo loo jeedin dad loo jeeday acadallaahu ilaah wuxuu u diyaariyey lahum qaryooyinkaas amarka rabbi iyo amarka rasuulka diiday cadaaban cadaabu aakhira alla ugu diyaariyey cadaabkaasoo shadiidan adag haddaba fiiri marka bal ilaahay siduu noogu caqli celinaayo fattaquu llaaha war idinku alla ka baqa yaa ulilalbaab yaa ulil albaabi caqliyaalka nadiifka ahee toosan dadka u saaxiibka idinku alla ka baqa marka oo axkaamta alle iyo awaamirta alle siday tahay u fuliy si aadnaan cuquubadaas adduunka u mudan cadaabkaas weyna aakhira aadnaan u mudan weena ka cadu ma jirto intaas kadib qofka intaas wax ku qaadan waaye waa qof meel looga yeerayo meel daran qof looga yeerayo wey ilaah wuxuu yidhi subxaana qad anzala allaahu allaa soo dejiyey ilaykum xaggiinnuuna u soo dejiyey dikran qur'aan qur'aankan rabbulcaalamiinaa isoo dejiyey idinkaana laydin soo deji idinkaa laydin soo dejiyey qad anzala allaahu allaa soo dejiyey ilaykum xaggiinnu u soo dejiyey dikran qur'aan rasuulan waa arsala waa soo diray soo qadaro wa arsala waa soo diray alleh rasuulan rasuuluu soo diray qur'aankaas dadka bara rasuulkaasoo yatluu akrinaya calaykum dushiinna aayaati illaah ilaahay aayadiisa ku akrinaya mubayinaatin xaalo ay yihiin aayaadka alle kuwa cadcad aayaduhu siday xukunka u sheegayaan waa si cad oo qofku ma dhici karto inuu yidhaha adugu ma fahmi karo qur-aankan wax dhici kara maaha qofkayna qur-aanka lama fahmi karo waa kadaab qur-aanku waa cad yahay way dhici kartaa qofku inuu kas caana u barxado oo u diido xaqa iyo aayaadka alleh laakiin ma fahmin ma dhici karto aayaduhu waa cadcad yihiin waxa lagu diidayo waxa lagaa doonayo waa wada cad wey mubayinaatin xaala yihiin kuwa cadcad mubayinaat min abaana a laga keenay abaanana marna laazimay noqotaa marna mutacaddi hadda waa laazimkii waadixaatin wey maxaa ilaahay u soo dejiyey kitaabka liyukhrija alle inuu saaro aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyey oo wa camiluu camal falay alsaalixaati acmaasha war wanaagsan min adulumaati mugdiyaalka ilahay inuu ka saaro ila annuuri iftiinkana ilahay u saaro qur-aanka markuu ka hadlayo dalaalka waxa weeyaan jamcu ka dhiga marka laga hadlayo waxa weeyaan xaqana mida laga dhiga aayadaha nuucaana haddeed aayaddan fiiri min adulmaati mugdiyaalka laga saarin kufriga jahliga shirkiga bidcada khurafaadka macaasida fisqiga waa wada dulumaad waa mugdiyaal ila nuuri nuurka waa xaqa khalaas nuurkii mufradaa laga dhigay anwaar lama dhihin sababtoo xaqu waa mid laakiin dalaalka lama tiri karo yahuudnimadu waa dalaal kirishtanimadu waa dalaal khuraafinimadu waa dalaal waxawaan calmaaninimadu waa dalaal dimuqraadiyaddu waa dalaal kale oon intii hore kasii duwanoo laadiininimaa waxa weeyaan intaasoo dal oo yahuudnimo maaha kirishtinimona maaha waa laadiininimo qofki inuusan wax diinaba ka xoroobo isaga dham soo uma jeedin marka majuusadii waa dalaal buudiyiintii waa dalaal waxa weeyaan dalaalaadku lama tiri karo laakiin hanuunku waa islaamnimada bis nuur kale ma jiro marka xaqu waa mid sidaa darteeda waxa weeyaan dadka gabola waxay leeyihiin moogtaha waxay leeyihiin la iskhilaafo dhib male muslimiintu ha iskhilaafeen intaasoo firqaha la yska noqdo qofa wuxuu raba caqiida ka dhigto dhib male ilaahay waxa weyan qofa wad buu kusoo geli doona bari wax dhibaata male wadooyin ma ahane waa wado waa hal wado fiiri sidoo kaleeto waxaa noogu iman doontaa suuratu ibraahim maxaa qur-aanka loo soo dejiyey sidaana alle noogu sheega kitaabun anzalnaahu ilayka litukhrija annaasa min adulumaati ila nuur ila nuur ulumaa mugdiyaal fara badan ila nuur hal nuur haddaba suuratulbaqara noogu imaan doontaa allahu waliyu ladiina aamanuu yukhrijum min adulumaati ila nuur marka waxa wey nuurku waa mid waa islaamnimadaas waa diinkii nebi maxamed lagu soo dejiyey diinkii nebi maxamed sala allahu alay slm lagu soo dejiyey kaas caqiido iyo cibaado iyo manhaj wax walba waa kaas iyo siday saxaabadu u fahmeen iyo salafkii saalixa ee suubana marka qofku waa inuu sidaas haddaad aragtaba dadkao iskhilaafsan waa inaad habeenkii la hooyo weydaa war dariiqii nebi maxamed halkuu kaa xiga waa inaad taas ku fakertaa maahana inaad isdhigato adoo u jeedo xagga mid ka dhawaaqayo oo leeya dariiqii war waa kani jannadee soo aada mid kalena xagguu leeya war waa xagga usoo leexda inaad tirahdo wadaaddaa ishaysto iska seexato ood adiga kuumada taallo subxaan allah subxaan allah qofkaasoo kale inuusan aakhira rumaysnayn aad mooddaa waa ujeedaanoo waxaa laisku haystaa dariiqii waa kan iyo ma aha ma ujeedaa miyaan cidday qusaydo aadan adigu ahayn dariiqu soo jannadaadi iyo naartaadii maaha waa inaad juhdi ku bixidaa waa la hubaa haddaad rabbulcaalamiin barido ilaahay kitaabkiisana barato inaad dariiqa fahmaydo waa la hubaa sababtoo ah ilaahay baa u damaanad qaaday noo imaan doontaa suuratu daaha insha allah ilaahay baa u damaanad qaaday qofka qur'aankan akriya macnihiisana fahma kuna dhaqma inuusan adduunka ku lumin aakhirana naar tegin waa damaanadqaad ilaahay soo ma jeedi marka ku dadaal inaad garato dariiqa sawaabkaada shan dariiq ma jirto xaq weeye oo iskhilaafsan ikhtilaaf fadaad ah ilahi wuxu uhi subxaana waman yumin qofka rumeeya billaahi allah wayacmal camal fala saalixan camal wanaagsan yudkhilhu alle wuxuu gelinayaa jannaatin beerageeda leh beerahaasoo tajrii ay qulqulayso min taxtihaa hoosteeda alanhaaru webiyaal khaalidiina xaalo ay ku waari doonaan fiihaa jannooyinka dhexdooda abadan weligood ay ku waari doonaan qad axsana allaahu xaalo ilaahay u wanaajiyey lahu qofkaas xaalo u sugnaaday risqan risqiga ilaahay weynaa subxaana watacaala wuxuu leeyahay dariiqi lagu badbaado noo sheegaya waa allah in la rumeeyo allah jiritaankiisa la rumeeyo cibaadada keligiis inuu leeyaha la rumeeyo asmaadiisa sifaadiisa tilmaamihiisa kamaalka la rumeeyo ilaahaasna camal saalixana lala yimaado oo camalka saalixa wuxuu yahay wixii alla ku amrayna inaad samaydo wixii alla kaa reebana ka tagto dariiq cadli waman yumin qofka rumeeya billaahi allah oo wayacmal camal fala saalixan camalan camalkoo saalixan wanaagsan yudkhilhu alla wuu gelinaya yudkhilhu damiirka ku jira mantiyaa loo celin markaas waa bictibaari lafdi xagga lafdigaa la fidhi lafdigaa mufrada markaasaa damiir mufrada loo celi yudkhilhu mankaas alle wuxuu geli doonaa jannaatin beerageeda leh beerahaasoo tajri ay qulqulayso min taxta hoosteeda alanhaaru webiyaal webi qamraa webi caana webi malab ah iyo webi biyaa sida suuratulqitaal noogu imaan doonta khaalidiina xaala ay waari doonaan khaalidiina jamacaasna mantiyaa laga xaalayna jamaca laga dhigay maxaa yeele waa maxay biictibaari macnaa qur-aankana way ka buuxdaa taas haddaan qofku fahmin ma kala wadi karo qur-aankii waxa wey waa inaad fahamta mar kasta mantu waa cumuum waa man qof kasta alwiil maahan qof iyo laba iyo boqol iyo kun maaha waa qof kastao ilahay rumey camal saalixa la yimaad waa cumuum soo ma jeedid khaalidiina xaalo ay ku waari doonaan fiihaa jannooyinka dhexdooda oon laga guurayn oon laga dhimanayn oon laga duqoobay abadan weligood ayay ku waari doonaan qad axsana allaahu xaalo ilaahay u wanaajiyey lahu qofka xaal u sugnaaday lahu haddana mufrada laga dhigay biictibaari laf lahu qofkaas xaal u sugnaaday risqan risqiga ilaahay baa wanaajiyey allaahu alle alladii waa midka khalaqa abuuray sabca samaawaatin ciraryaal toddobaa wa min alardi dhulka xaggiisana midlahunna toddobada kale alla ka abuuray yatanazalu lamru amarku waa soo degdegaa baynahunna ciraryaalka iyo dhulayaalka dhexdooda litaclamuu inaad ogaataan darteeda alla u abuuray anna allaaha alle qadiirun keligiis inuu awoodo calaa kulli shayin wax walbaba wa anna allaaha alle qad axaada inuu koobay cilman min jihati cilmin xagga ogaalka bikulli shayin wax kasta inuu ku koobay allah subxaana wa tacaala halkaana wuxuu noo sheegayaa awooddiisa iyo qudradiisa kaamilka ah taasuna waxay ku bixinaysaa qofka markuu fahmo ilaahay awooddiisa iyo cilmigiisa inuu axkaamtiisa iyo sharciga uu jideeyo ilaaliyo ma og tahay sharciga biqadri cidda jidayday awooddeeda lagu ilaaliya awooddeeda sida loo rumaysan yaha loo ilaaliya waa wax la ogyahay qofka rumaysan sharcigan alla inuu soo dejiyey ilaahayna yaqaana asmaadiisa yaqaana sifaaddiisa yaqaana qofkaasu axkaamta ilahay ma dayacayo sababtoo marka uu khilaafi tago ilaahay weynankiisuu soo xasuusan iyo inuu cadaab adduuniya mid aakhira ku sallidi karo kuma dhiiranaya marka waa ka joogaya xagga iyo xagga xuduudda loogama gudbaya mar hadduu qofkuu yaqaano sharciga cidda dejiday awooddeedu intay la egta laakiin allah hadduusan garanayn laakiin miyuu yaqaanaa wuxuu yaqaanaa maraykanka iyo xoogga u leeyahy kama lexleexa kara tasuurkiisa waa inuu ilaaliya dimuqraadiyadda waa inuu ku wardiya xataa hadduusan si toosa u fulayn waa inuu wardi ka dhiga uu yidhaha dimuqraadiyiin baana dimuqraadiyaddaasa nolol ah annaga dimuqraadi unbaan doonayna annaga hadda dimuqraadiyaddaasa noo xugun hadda anagu ayadaan wadayna hadde hadde hadde waa inuu ayadaas un ku wardiya maxaa yeele wuxuu garanayaa cidda dejiday dastuurkan awoodda inadu garana ilaahay ma yaqaan awooddiisa ma yaqaan taas marka waa inuu mar kastaba qofku xukunka wuxuu ku ilaaliyaa cidda xukunka dejiday intay la xog egta siduu u garanayo siduu u garanayo taasuu ku ilaalina qof taasuu ku ilaalina marka ilaah wuxuu yidhi subxaanala garta cidda dejiday qur-aankan garta xooggiisa ilaah wuxuu yidhi allaahu alle alladii waa allaha khalaqa abuuray sabca samaawaatin ciraryaal toddoba wa min alardi dhulka xaggiisana milahuna toddobado kalu ka abuuray dhulalyaalku marka waa toddobo aayaddan waa aayadda waxiidadaa ee si sariixa u caddayday dhulalyaalku inay toddoba yihiin qur-aanka aayado badana ku celcelshay ciraryaalku inay toddoba yihiin horaan u soo marnay suuratu nuux aan ku soo marnay alam tarow kayfa khalaqa allahu sabca samaawaati dibaaqa wanoo imaan doontaa suuratu lisraa tusabixu lahu samaawaatu sabcu waalardu waman fiihinna laakiin aayaddan waxay caddayday dhulalyaalkuna sida ciraryaalka inay toddoba u yihiin waxa weeyaan sida ciraryaalka meesha looga shabahaa cadadka iyo kayfka haddii la yidhaahdo cadadka dhulalyaalku waa toddobo kayfka xaggiisana ciraryaalku way kala fogsan yihiin ciraryaalku iskuma dhegana labadii cir dhexdoodaba makhluuqa ku nool xadiidkii israa waa taqaanaa nabiga sala allahu alay slm markii la dheelbiyey samaa dunya markuu ka gudbay wuxuu ugu tegey nabiyaal markuu samada labaad ka gudbay nabiyaal kale ugu tegey soo ma jeedin marka ciraryaalku iskuma dhegena labada cir way kala fogsan yihiin marka dhulalyaalkuna haddee tashbiihan haddii loo dhinac kasta looga shaba waxay noqon dhulalyaalkuna iskuma dhegana marka maahan waxa weeyaan inay isku dhegan yihiin waa dhul mid kale ka hoosey waxbaa u dhaxeeya sidaasaa ka imaanaysa marka ilaahay baa garanaya laakiin sidaas waa laga fahmi karaa culmaduna isku khilaafay culummada gobola waxa weeyaan soo naqliyey in bacdu saxaabada gobolka ida cabdullahi ibni cabaas iyo waxa weya laga soo naqliyey ninkastoon sanadku saxiix ahayn uu yidhi dhul kasta waa lagu mari dhul kasta xataa nabi ibraahima ka jiro nabi nuuxa ka jira dhul kasta markaa tagto nabiyaal nabiyaalka dhulkan ka jira xaggana waa ka jiraanu leeyay laakiin sanadka ma sugnaan marka calaa kulli xaal ilaahay baa garanaya sida meeshaas waxa ku nool waa shay ayb ah oo naga qarsoon waa shay hayb ah oo naga qarsoon laakiin milahuna miliyada waxay keenaysaa maadaama ciraryaalka aysan isku dheganayn dhulalyaalku inay saas yihiin axaadiista si saxiixa ay u caddayday dhulalyaalku inay toddoba yihiin bukhaari muslim oo kaleeto waxaa ku sugan man dalama qiida shibrin min alardi dawatahum min sabci aradiina qofka biliqaysta ama booliya ama xaqdarro ku qaata dhulka hal taako qadar le-eh maalinta qiyaame rabbulcaalamiin wuxuu qoorta u suraa toddobada dhul meeshan uu booriyey booskan ilaa toddobada dhul ka soo jar ayaa qoorta loo geeya maxsharka lagu fadeexeeya oo layha jiib adaa adduunka degay waa dhammaan ka warran dadka waxa weye intaasoo higtaro dhula iska haysta beeraha intaasoo higtaru haysta taakamada ahanba fillooyin iska haystaa dabaqyuu haystaa soo ma jeedid ya in qoorta loo suraya haddaysan maanta toobad keenin intaas una ha ku xisaabtamin iyaguna ilaahaya ka sugeen sidaas weeye wakadalika sidaasoo kale xadiidka saxiix bukhaariga waxaa ku sugan khusifa bihi ilaa sabci aradiina toddobada dhul ayaa lala jaraa toddobada dhul min xadiidi cabdullahi bni cumar oo bukhaariga kan hore min xadiidi caaisha weye marka axaadiistaas waxay caddaynayaan cuquubadaas dhulalka dowladoo la degan yahayna waa la mide waa biliqa laftirkoodiiy ummadoo dhan ay ka dhaxayda kaasaa waxaa dhici karta haddaad toobad keenta inaad tara qofki iyo cafiye bogowkana haddii toobadkeena yuu dhihi doona iyo cafi xataa marka waxaasoo dhanoo biliqaa oo la degan yahay waxa weeyaan waa in sidaas un loogu xisaabtamaa marka toddoba dhul inay yihiin axaadiistaasu sidaasay u caddayd axaadiistaas sidaasay u caddayday inay toddoba dhul yihiin toddoba dhul inay yihiin ilaahi subxaanau wa tacaala wuxuu yidhi yatanazalu lamru amarka ilaahay waa degdegaa baynahunna ciraryaalka iyo dhulalyaalka dhexdooda waa degdegaa amar allaa soo degin amarkaas labau iskuga jira amarkii qadariga ahaa iyo amarkii sharciga ahaa awaamirtii kowniga ahayd way soo degayda qofha dhimana mid amar waxaa soo degaa mid inuu dhasho waxaa soo degaa mid inuu waxa weeyaan dulloobo waxaa soo degaa amar ah mid inuu cisoobo waa mid allah soo degayda oo kowni ah macnaha oo maamulka koonka ku saabsan waxaa kaleetoo soo dega amarka sharciga oo kutuba alla soo dejiyey sharci ilaahay ayaa alla soo dejiyey marka awaamirtii oo waxa weeyaan sharciga aheed iyo awaamirtii kowniga aheed oo qadariga aheed labadiiba wey maxaa ilaahay noogu sheegay ciraryaalkaas inuu abuuray iyo dhulalyaalkaas waxaana la kugu sheegay ciraryaalka iyo dhulalyaalka waan aragnaa inaan ilaahay ku oqonsanno oon laba shay oqonsanno ilaahay qudradiisa iyo cilmigiisa ilaahay xikmadda loo abuuray waxaa ka mid a ciraryaalka iyo dhololyaalka ilaahay inaan ku garanno oo aan garanno allaha ciharyaalka intaas la eg abuuray awood kaamila inuu leeyahay cilmi kaamila inuu leeyahay maxaa yeelay shayga haddaad oqoon u leedahay asaadan awood u lahayn ma fuli kartid haddaad oqoontii leedahay awood se uma lihid ma fuli kartid waxaa leedahay shaygan oqoon waa u leedahay hadda maxay igu taalmanaa tabarle soo ma jeedi shayga haddaad awoodii leedahay laakiin cilmi ma taqaan hataa derbigaan ma dhisi karaan agar dadka meesha fadhiya soo ma jeedi xoogna waa uleeyahi uu dhoola iyo isku saaro dhagax xoog waa leey lakin cilmiga ka maqan sooma marka allah cilmi intuu doonu leey kaamil cilmi ah cilmiga ilaahay waxa weeyaan wuxuu ku tacalluqaa waxa mumkinka iyo mustaxiilkaba yaclamu maa kaana wamaa yakuunu wamaa laa yakuunu low kaana kayfa yakuunu uu ku tacalluqaa wax uusan ogeyn ma jiraan soo ma jeedi qudraduna waxay ku tacalluqdaa shayga mumkinka bis mustaxiilka kuma tacalluqdo waxaan insha allahu sharxi doonaa markaan gaarno suuratu haddii ilaahay qadaro maa-ida oo kale marka waxa weeyaan ilaahay marka waa inaad garato allaha abuuray cihalyaalkaas iyo dhulalyaalkaas cilmi kaamila inuu leeyahay iyo qutra kaamila inuu leeyahay ilahi wuxuu ihi subxaana litaclamuu inaad ogaataan darteeda loo abuuray cihalyaalka iyo dhulalyaalka ana allaaha alle qadiirun inuu awoodo calaa kulli shayin wax kastaba inuu awoodo oo qutraba wax kasta oo iraadada ilahayba ku tacalluqdo mumkinba ah soo ma jeed wax kastoo mumkin ah waa awooda ilah subxaana wa tacaala waaniraadada alle xataa ayay ku tacaluqin wax kastoo mumkina ilahay waa awooda subxaana wa tacaala wa ana allaaha alle qad axaada inuu koobay inaad ogaataan bikulli shayin wax kasta cilman oqoon inuu ku koobay wax kasta inuu cilmi ku koobay sababtoo ah waxa weeyaan haddii lagu yidhi toddobada cil iyo toddobada dhul iyo waxa u dhexeeya ciiddaas haddaad qoddo waxa weeyaan boqol mitir markaad marayd waxaa dhacda bahal yaru ciiddaas kaga jira inaad aragto halkaas allaana ku abuuray isagaana ku biila ka war isagaana ku biila